waa maktabadda duubista cajaladaha ee alhuda nairobi kenya oo idiin soo gudbinaysa muxaadaradani
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala adaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh sala allahu calayhi wasalam amaa bacda salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh walaalayaal waxaa halkeenii inooga socda muctamarkeenii kheyrka badnaa maaragta aynu isula nimin niyadda wanaagsan iyo walaaltinimada islaamka oo ku jira maanta maalintiisii afraad ahna maalin isniina taariikhduna ay tahay sideedii bishii toddobaad ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashanka walaalayaal waxaynu hadda bilaaban doonaa oo aynu geli doonaa muxaadaradii tobnaad ee muctamarka magaceeduna uu yahay min aafaat al-lisaan ama maaragtay dhibaatooyinka ama aafooyinka uu leeyahay carabku waxaynu usoo noqonaynaa muxaadaradeena maanta oo uu inoo geli doono akhuna maxamuud maxamed shibile muxaadarada magaceedu waa kaynu sheegnay min aafaat lisaan ayaa la ydhahdaa waa muxaadaro qayim ah aynu rajeynaynana maaragtay akhuna sidii muxaadarooyinkiisii horeba inoogaha qabtiray inuu si maaragtay wanaagsan aynu maaragtay ugu qanci doono ugana maaragtay faraqabsan doono walaalayaal muxaadaradaas aynu gelaynaa barnaamijkeenuna maanta sida aynu sheegnay ayuu u socon doonaa waxaa jira codsiyo badan oo iska daba imanaya sheegayana maaragtay in nadaafadda meesha la ilaaliyo cabitaanka aan lala soo gelin kuraastana maaragtay qofku una maaragtay layn dhan oo bannaan dhinac ka fadhiisanne in maaragtay dhexda saas oo kale yacni codsiyo badan oo iska daba imanaya xagga shaqaalaha ayaa jira markaa maaragtay arrinkaasna ha la ilaaliyo waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka sheekhana sheekh maxamuud maxamed shibille ayaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal sheekhana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى إن أبوري دون ذا كون كان أبوري waxyaaba waxaa jira bini aadamka ugu nicmeeyey hase ahaatee hadday sida wanaagsan u adeegsan waayaan khatar ama musiibo ku noqda waxaan ka hadlayaa waxaa weeye arrin la xiriirta dadweynaha ummadda bulshada caalamka o dhan gaar ahaan dadka muslimiinta aada moodanay soomaalidu si gaara inay ugu falan yihiin waxyaabahan raba inaan ka hadlo muxaadaradayda waxaan rabaa inaan u qaybiyo afar qaybood qaybta koobaadi waxaa weeye halkudhigeedu carabku waa musiibe iyo khayr meelkooda yaalla qaybta labaadee waxaa weeye muxaadaradeedaan kaga hadli doona ilaahi subxaanahu watacaala haddii uu idmo khatarta carabku uu ku leeyahay qofka bini aadamka aakharadiisa iyo adduunkiisa labadaba qaybta saddexaad waxaan kaga hadli doonaa anaan soo tira koobi karin aafaadka carabka iyo meelaha dariiqyada xunxun ee uu ka rida tusaale ahaan ilaa laba ama saddex hadda waqtiga ku ii saamaxaan soo qaadan doonaa waxaan kusoo gabagabayn doonaa islaamku si u qaabeeyey carabka iyo afka sidii loo habri lahaa ama xarkaha xarga loogu xiri lahaa si wanan xuduuda loogu talagalay u gudbin marka afartaa qayboodba insha allahu tacaala waxaan rabay inaan sheego ka koobnaan doonaa wixii xaqa aan waafaqana waa ilaahi subxaanahu wa tacaala idankiisa iyo waafajintiisa wixii kalena waa aniga qaladkayga iyo shaydaan kaalmihii wey ilaah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin arrinta u horreysa ee walaalayaal aan raba inaan ka hadlo waxaa weeye waxaad ogtihiin carabka bini aadamka ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala waa musiibo iyo khayr meelkooda yaalla carabku waa khayr sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan hadalka dadku hadalkay isku fahmaan qof kastoo xiriir idin dhex marayana hadalkaa isku fahamtaan wuxuu qofku dadka markuu la dhaqmayo ha noqoto xiriir qoys labays dhashay ha noqdaan bulsho caalam uu la dhaqmayo ha noqdaan xaalad nabadgelye xaalad dagaal ha noqoto xilli kasta ha noqotee waxa kala haga dadku ay isku afgartaane waa carabka saas darteeda waa khayr aada u ballaadan hadduu carabka sidaasi toosan yaho dariiqa xaqa uu hayo xuduudda sharciga ilaalinayo waxa xun iyo waxasan kala soocayo carabku waa waxa lagu kala sooco waxyaabaha dhadhanka iyo cunnada waxan ma macaanba ma kharaarba ma kulaylba ma qabowba ma dhanaanba muxuu yahay waxa lagu kala soocee lagu kala saaraayo carabka wayaan waxay yidhahdaan soomaalidu bahalka iyo xaaska la yidhahdee webiga ku jira haddii uu carab leeyahay biyaha webiga ruuxna kama cabbeen ee waxay yidhahdeen hilbaha waa cunaa ma dhadhansado carab ma laha qofkii yaxaas dilayna waa garan karaa carab uguma tegayso gudihiisa halkaa waxay tilmaamayaan haddii uu carab yeelan lahaa oo dhadhamin lahaa dhiigga bini aadamka inuu uga dhaaran lahaa biyaha webiyada dadku inay ka cabbaan laakiin waxa uu geystaay waa waxaan aada u badnayn oon dadka biyaha u dhiibin sababtoo ah wuxuu wax ku kala sooci lahaa macaan iyo kharaar ma hayo waa iska liq mooyeen wuxuu ku kala sooca ma hayo marka carabku waa waxa lagu kala garta waxa la cuni karo iyo waxaan la cuni karin waxa la cabbi karo waxaan la cabbi karin maxaa macaan maxaa kharaar maxaa dhanaan ruuxu jirkiisa mar macaan buu u baahan yahay jecel yahay midi kharaarku jecel yahay midina dhanaanku jecel yahay mid waxa kulul baad jecel yahay ruuxna waxa qabow buu jecel yahay see ku garan karaa wuxuu raba inuu yahay carab ku kala sooca waa nicmo aada u weyn oo qofka bini aadamku inuu xasuustaa loo baahan yahay carabku dareenkaaga waxyaabahaad ku gudbisa weye ma faraxsan tahay ma ma walbaharsan tahay maxaad dareemaysaa ruuxan ma u naxariisan rab maha naxariis baad u haysaa mise colaad iyo caraad u haysaa waxa aad rabto ruuxa inaad gaarsiiso waxaad ku gudbinayso ee ku gaarsiinaysaa ee carabka way waad ogtihiin dadka aan hadlina aamuusanin dhibaatada ay yihiin ma garan kartid ilmaha yarkaa intuunan af baranin aan carabkiisu kelimaadka iyo xurufta qabanin macaanuu rabaa hurduu rabaa ma xanuunsanayaa lama kala garto hooyadiibaa muddo dheeroo la noolayd keliya wax ku kala fahanto laakiin aabihii waxaa badan inuuna garanay ilmahan waxa uu dareemaya ilmahan waxa uu u baahan yahay isaguna ma sheegan karo carabku waxaa weeyaan waxa cibaadaadka wanaagsan lagu kasbado weeyaan salaaddii haddaad tukanayso ka hor haddaad islaamnimada soo gelayso waa lagu hadlaa laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulu llah waa carabka waxaad ka leedahay salaaddii markaad tukanayso waxaad ku xidhanaysa allahu akbartee carabkeed waxaad ku aqriyaysa faatixadii waxaad ku aqriyaysa carabkii wey subxaana allaahid waxaad ku aqriyaysa carabkii wey waxaa atixiyaadka ku aqriyaysa carabkii wey kaga bixitaanka salaada assalaamu calaykum carabkii afkaagii wey marka cibaadaadka la sameeyo camalka saalixa waxaa lagu sameeyaay carabka weyaan carabka qofka bini aadamka ilaahay ina siiyey waxaa weeye ummadi hadday isku baabaado midka lagu heshiisiiye wey beelaha isku jabay quruumaha baabaay midka lagu heshiisiiye wey carabku waxaa weeye midka diinta ilahay dadka lagu gaarsiiyo oo xaqa iyo baatilka lagu kala caddeeyo xaqa ilahay iyo xaqa addoommada lagu kala garto xaaraanta iyo xalaasha lagu caddeeyo hadduusan ruuxu hadliba karin oosan carab lahayn waxuu sheegay ma jiraan gabagabadu waxaa weeyaan nolosha wanaagsani aakhariya adduunba carab baa lagu gaaraa ruux hadduu carab carabkiisu waa midkaa camalkii wanaagsanaa ku samaysa waana midkii dunida tan dareenkaaga dadkaad la dhaqmaysa heshiisiinta waxyaabaha lamidkii aad ku samaysa weya marka gabagabada carabku waxaa weeyaan carabku waa waa waxa lagu gaaro nolosha wanaagsan ee aakhare iyo adduun labadaba saa darteed bu ilahi subxana watacala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi bini aadamku markuu nicmooyinku shitiye ka sheekaynayo alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn miyaanan laba indhood qofka bini aadamka u yeelin oo khatarta iyo nabadgelyada uu ku kala arko wa lisaanan wa shafatayn carab iyo laba bishimood oo noloshiisa adduun iyo noloshiisa aakhare kala haga miyaanan siinin aayadda qaybta hore ee sheegtay labada indhood waxaa ka muhiimsan walisaanan wa shafatayn ruuxa indhoolkaa imisaa caalim indhoola imisaa caaqil indhoola oon waxba kala arkin hase ahaatee ma aragteen weli qofaan hadlayninoo aamusanoo caalima oo ama caaqil ah waxaa jira indhoolka maanta kuwa ula wato dariiqay rabaan marayaa jira wax kala garanaya waad aragteen baan u malaynayaa yurub haddaad timaadeen wax badan oo ka mida laakiin ma aragteen ruux carabla oon hadlaynin oo danihiisa qabsanaya waa yarta waa xaalaad aan qiyaas lahayn haddii la helaan saa darteed waxay yidhahdaan mahmaada carabta waxay ahayd alinsaanu biasqarey aadihi wa lisaani qofka waxaa lagu miisaamaa labadiisa yaryar carabkiisa iyo caqligiisa caqligiisa iyo carabkiisa labadaasa lagu miisaamaa jirkaagana iyo ama xooggaaga ama timahaaga ama dharkaagu qiimad ma laha wax kasoo qaad ma laha ruuxu haddii uunan wax gudbin karin ama caqligeediina uunan lahayn waxaa weye wax kasoo qaad ma laha alinsaanu biasqarey labada yaryar baa lagu miisaama lisaanihi wa fu'aadih carabkiisa iyo caqligiisa labadaasa lagu miisaama maujeeda halkaa qiyaaska iyo miisaanka bulshadu ay ku miisaan tahay waa caqligaaga iyo waxgaradkaaga iyo codkaaga iyo gudashadaada intaa waxay kuu miisaamaan saa darteed ninkii gabyahay wuxuu yidhi lisaanu lfataa nisfun wa nisfun fu'aadihi falam yabqa ilaa suuratu allaxmi waddami qofka bini aadamka niski waa carabka laba meelood meele waa carabkiisa laba meelood meelna waa caqligiisa meesha waxaa ku soo haray dhiig iyo dhiig iyo hilib weeyaan lafa iyo dhiig iyo hilib baa meesha ku soo haray intaa way waxa soo haray intaasina goortuu ruuxu hadli waayo ama uu wax kale garan waayo wax ka soo qaad male xoolaha xuma dhaamo xoolahaas wuxuu kugu dhaamo dhib iyo dheef wuxuu kugu dhaamin ma jiraan waa ruuxa wax suu u aamusan yahay u aamusan yahay u aamusan yahay inuu nin rageed yahay iyo nacas inuu yahay caaqil iyo doqon inuu yahay markuu hadlaa la sugaa waka in taraa min saamitin laka mucjabin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takalumi badanaa buuri intaad arkaysa qof aamusan oo la yaaban tahay ama inuu qof derajala noqdo agtaada ama qof dhulka yaalla uu noqdana hadalkaa kaa xiga ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takalumi muxuu ku hadlaa waa carabkiisa inuu afka kala qaado oo hadlo oo carabkii adeegsado unbaa kaa xigta inaad kor u qaaddood sharaf geyso iyo inuu waxaan wax kasoo qaad lahayn uu kuu noqdo saas darteed carabku waa nicmo ilaahay bini aadamka uu siiyey subxaanahu wa tacaala hadday gartaan say u adeegsan lahaayeen hase ahaatee adigoo nicmadaa u yahay goorta carabka uu toosan yahay waxaad ogaataan waa musiibo meesha ku taalla lafteeda waa musiiba waxaan soo sheegnay waxaa weeye waxaan idhi waa musiibo iyo khayr meelkooda yaalla haddii khayrkiisii uu kaa yahay bal musiibadiisi iyo dhibaatooyinkiisana dhegayso markuu toosnaanta waayo mabaadiyu wax ku kala sooco waayo xaqa iyo baadilka kala saari waayo carabku waxaa weeyaan midka aflagaadada iyo xumaatada dadka loo geysto waa hadlayaa afka markuu kala qaada ilaahay buu caayaa nabiguu caayaa malaa'ig buu caayaa diin buu caayaa ruuxii ka soo horbaxa afku afku nijaas kaga sayraa afar iyo labaatanka saac carabku waa midka ummad lagu kala geeyo laba ruuxoo war loo kala qaadaa maxaa loogu kala qaadaa ma indhaha iyo ishaara loogu kala qaadaa may afkaa carabka wey hebel wuxuu ku yidhi ma maqashay laba beeloodoo nabada af baa isku jabiyey waxa lagu xanta dadka hilbaha bini aadamka lagu cunaayey carabka wey waxa uu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamhay iyuu yidhi hiyo alxaaliqa waxa dadka u xiira wey waa carabka maayo nabigu wuxu yhi alayh salatu wasalaam idinma odhanayo diin buu xiraa markii la weydiiyey xaaliqadaa wuxuu yihi fasaadu daati albayni dadka oo iskhilaafo isku dhaca wey xageen maxaa lagu gaaraa af baa kala geeyay saa dar hebel soomaalidu waxay yihahdaan af nabadna waa kaa geeyaan colaadna wax kaagama taro waxaa kaloo yidhahdaan dagaal af buu ka bilowdaa ummadana isku baabaayaad arkaysaa marka hore afkaa laga wada hadlaa waa la iscaayaa waa la isu hanjabaa marka dambe gacantu timaadaa marka wax walba afku xumaato hadduu ruuxu samaynayo afku ku dhameeyaa labada ruux ee xumaatada xaaraanta isugu tegayahay sheekaa ka horaysa wada hadal baa ka horeeya muu jeedaa khadkii meeshii xumaayoo dhanna afkaada iyo carabkaagaad u martay marka khatartuu leeyahy fiiri carabku waxaa weeyaan waxyaabaha dadka bini aadamku ay u adeegsadaan diinta iyo ilahay in laga hortago xaq iyo baadilka in laysaga qaso meeshaasuu istaagayaayo xaaraantii o dhan buu xalaal kaga dhigi xalaashii o dhanna xaraam buu kaga dhigi shirkigiina cibaadu kaga dhigi waa kada marka waxaad ogaataa wax kastaoo carabka uu wanaajin jiray isagaana fasaadiyey wax kasta oo carabka uu wanaajin jiray haddana isagunbaa fasaadiya oo baabi'iya saa darteed buu nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalaam sida ina iman doonta xadiidkii saxiixa waina alcabda layatakalamu bilkelimati maa yulqii lahaa baalan qofku hal kelimad buu isaga hadlaa aan qiimo lalahayn isaga yahwii biha fii naari jahannam naarta jahannam ugalbada halkaasu tagaa aakharana saasoo casab khatartaasu leeyahy marka waxaad ogaataan carabku masdaru shaqaa'i wasacaada wey gabagabada arrinta waa waxa wanaagga lagu gaaro jannada ilaahay lagu gaaro raalli hashiisa lagu gaaro heshiiska iyo nabadgelyada ummadda lagu gaaro diinta fidinteeda iyo wanaagga lagu gaaro waana midka lagu gaaro ummadda baabi'inteeda dadka fasaadintooda akhlaaqda kutumashadeeda diinta ilaahay ka bixitaankeeda iyo la dagaalankeeda intaba waxaa loo adeegsadaya carabka wey marka xubinkaa yaree inugu yaallaaye waa xubinka jirkan ugu khatarsan wey ninbaa waxaa la yidhi neef xoolaa intii la qalay xubinta ugu wanaagsan noo keenta carabku soo gooye waxaa la yidhi haddana neef kale intii la qalaaleenay xubinta ugu liidata noo keenta carabku soo gooye hakada jirkaaga xubinta ugu fiicani waa carabka xubinta ugu xubna carabka wey goortay toosnaatana iyadaa u fiican goortay xumaatana jidka ka leexatana iyada ayaa ugu xun halka maanta ummaddeenu ay taagan tahay tusaale haddaan usoo qaadano maxaa gaarsiiyey af baa gaarsiiyey af baa gaarsiiyey halkaasuu istaagay waryaa ree hebela buu leeyahy ree hebel baa sidana yaale markaasay soomaalida waxay yeelahan qabiilku ilan waxaa weeyaan dhaqankii carabta aynu leenahay sida qabiilku waxay leeyihin marba hadda soo habar wacday waa say waxu jiraa lama oranayo laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana bile saasay carabta ku socon jirtay walaalkaas hadduu usoo habar wacdo war waxaan naxasee waxu jiraa ma yidhaahdaan ninkiisa waxu jiraa yidhaha fulay wey dagaalku ka cabsanayaan marka horey bay ugu gargaaraan u garab istaagaan maxaa keenay saarte wey waa midda keentay dad ilaahay diintoodii ka fasaadiyay intay dhexortaan dadkii inuu yidhahda reer hebel reerkooda intuu dhexordo xaq baa ku dagaalamaysaan jihaad baa ku jirtaan fii sabi ninka idinka dhinta shahiid wey reer hebel ninka ka dhintana gaal wey ilan naari buu u galbaday wixii saa lahaa kuwa kitaab watoo dhexordayay ahaayeen diintoodii ka fasaadiyey muxuu adeegsaday haddii ilaahay afka qaban lahaa waxanba ma sheegan waxa kani fasaadkan maba dhaliyeen haddii ilaahay afka qaban lahaa oo koolla afka laga saari lahaa laakiin waxaan ummadda ku kala dilay carabka wey imisaa reer dhisnaa kala tegey maxaa kala geeyey xubaato ma dhexmarine carab baa kala geeyey labaa u kala warqaaday imisaa reer ummad nabada kelimad qof ka soo baxay isugu baabi'een marka carabku waxaad ogaataan inuu yahay xubinta jirkan ugu khatarsan ee khatarta ugu weyn ugu haysa inuu yahay isla mar ahaanta xubinta jirkan aan ugu rajaweynahay wanaagna aan ku gaarno marka inuu macna daraka kugu yaallo oodan contaroolin aadan dib aadan fiiro gaaraba u yeelanin war xaggee maraya xaggee aday aadan dhihin xubintii jirkaaga ugu qaalisanayd khatar iyo wanaagba ugu muhiimsanayd waxaa waye caqli darro wey caqli darro weyn wey runtii waa nasiib darro inaadan isweydiininba war waxa khatarta intaa leeg kugu yaalaay khayrka intaa leegna yeelan karaay muxuu yahay waxaad ogtihiin baaziinka guriga inoo yaalla iyo gaasaska guriga inoo yaalla carruurta iyo dabka waa laga ilaaliyaa sababtoo hadduu qarxado reerka dhan buu baabiinaya isla mar ahaanta reerku noloshoodii cunadii isagaa lagu karsanaya carruurtiina waa laga ilaalinaya carabka ka khatarsan dabkani adduunku guba adduunku maad ka tegiye carabku aakhara iyo adduun midna kuma baaqi yeelo marka waxaad ogaataan carabku saan insha allahu tacaala faahfaahin doono waxaa weeye xubin meesha ku taalla oo musiibe iyo khayr labadaba ah hadba kaad u adeegsato allana ku waafajiyay noqotaa hadba kaad u adeegsato allana ku waafajiyay noqotaa qaybta labaad maxadaran kaga hadla raba weeye haddii uu carabku yahay labadaa arrimood khatartiisu intay gaarsiisan tahay khatarta qofka bini aadamka carabku ku hayaayo intay gaarsiisan tahay waxaad ogtihiin xaqiiqo lama huraana inaan ogaano khatar bini aadamka la soo darasta oo carabkiisa ka weyni ma jirto afkaaga khatar ka weyn oo kula soo darsaysa nudida adduunka intaad ku nooshahay ma jiraan wixii kale kula soo darsaay oo wax dhacda mar kugu dhacdood gudubtay kanise habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saac khatar ku dhex taallo wey khatar kugu taallo wey haddaad haddaad indhahaba kala qaado hurda ka soo toosto waa khatar waxa u horeeyaad ku hadasho waxaa laga yaabaa inaad ku halaagsanta saas darteed ma soo koobi karo nusuusta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnada nabiga saxay sala allahu calayhi wasalam ay kaga digeen khatarta carabka u leeyahay balse tusaale aanu soo qaadanno waxyaabayaal kow waxaa kugu habboon inaad ogaato naftaada yaa inaad la xasaabtanta ku habboon kow wax kastood ku hadashay waa lagu qabanaya ogow maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kuma hadla hal eray kuma hadlo hadduu ku hadlana raqiib iyo catiid baa lol taagan in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid naf kastaba mid xifdi ayaa dul taagan kelimaduu ku hadla waa qoran tahay marka ogow erey kastood ku hadashaay waa qoran yahay haddaad khayr ku hadashay iyo haddaad wanaag ku hadashay hadalkeennuna maanta wuxuu u batay inta xun buu u batay inta xun yuu hadalkeennu u batay marka khatarta ugu weyn uu lehay aayaddaasi waxay ku tilmaantay waxa ka soo baxay oo dhan in lagu qabanayo wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun wa ina calaykum laxaafidiin waxaa idin dul jooga kuwa idin xifdinaya idin ilaalinaya kiraaman kaatibiin sharaf loo qoraa waa sharaf rag leh qorayana waxaad ku hadashaba yaclamuuna maa tafcaluun wax kastoo samaysayna waa ogyihin waa ku dul joogaa waardiguu kaa hayaa wax waana qoraa oo bug iyo qalin buu haystaa wax kastoo samaysana waa ogyahay marka wixii soo baxaba bug iyo qalinku waa aysa saaran yihiin horuu qalinku u dhacaa aduu isma ogi isma ogine imisaa haddii aan qori lahayn waxaan ku hadalay oo dhan caalamka haddii buugtii lainoo keeni lahay nin waxaan umaynayna qof inaga mid ihi gurigan aan ku jirra ma qaadin buugtiisa maalinkaad ruux mukallafoo qaangaara noqotay ilaa maalinka aad dhimato ereygii kaa soo baxayba raggaasaa xil saaran waa qorhayaan saa darteed bu ilahay markuu guwaabo gudnasiinaya wuxuu yihi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum اlkadiba haadaa xalaalu wahaadaa xaraam litaftaruu cala allahi اlkarib ha iska oga hadlina ha iska oranina wax carar naftiina idin carabadiinu idiin tilmaameen oo beena kan waa xalaal kan waa xaraan ha isaga hadlina sababtoo ah bug iyo qalin baa idin dul saaran bug iyo qalinku waa ku dul saaran yahay marka ha iska hadlinoo intay carabka u naftaadu been kuu sheegto waa xalaal waa xaaraan waa kan waa kan waa kan waxa yayna ku lugeyn yaynan godkaaga tallaabsanin waa inaad ogaataa carabkaagu meeshuu ku dhacayo carabkaagu meeshuu ku dhacay inaad ogaato waa inaad iska hadasho ma marka ilaahi subxana wa tacaala marka uu saa yidhi ta waxaad ogaataa ta labaadi qofka bini aadamku intuu aamusan yahu nabadgelya ku jiraa saa darteed ba waxay yidhahdeen carabtu assukuutu salaama aamusku nabadgelyo wey aamusku nabadgelyo wey waxaa kaloo culamada islaamku dhihi jireen raxima allaahu imra'an takallama faghanim aw sakata fasalim allah u naxariisto ruux hadlay oo wanaag ku gaadhay ama aamusay oo badbaaday ama intuu aamusay badbaaday ruuxa allah u naxariisto waxay culimmadu yidhahan raxmatullaahi calayh arrimaha markay ka hadlaayaan waxay aad u soo qaataan xadiidka imaamu dabaraani iyo bayhaqi iyo ragga la midka ay warinayaan xadidka ah saxay nabiga sal lla ly slam xadiidu mucaad ibni jabal radia allahu canhu nabigu wuxuu yidhi faidaa takallamta kutiba laka aw calayk haddaad hadashaba ama wanaag lagu qoray weeye ama dhib lagu qoray weeye ama waa dhib xumaan laguu qoray oo naar ku gelbin doonta ama waa wanaag laguu qoray oo janna ku gaarsiin doona ereygaad tiri meeshuu ku geenaya meel dhow maaha ama janno daa'imuu ku geeyaa ama naar buu ku geliyaa dab naarteennana dabka aan maanta shidannahay waxba kama aha naarta wax qabow buu noqon ayaa ku geeya ninkii la geeya kaasoo kale ahlu naarka la geeya iyo ayaan leh meeshaasuu ku geenayaa ereygaad ku hadlaysaan marka inaad iska hadashaa ma ah waa inuu kontaroolada ereygaad ku hadlayso ruuxa aakhiradiisana khatarta uu ku hayaayo waxaa weeye tuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkan soo sheegnay waina alcabda la yatakalamu bilkalimati laa yulqii laha baala riwaayadka qaarkood waxay ahayd waina alcabda la yatakalamu bilkalima erey baad leedahay maa yatabayanu fiiha aanu kala caddayn xatma xaq iyo baatil inta uusan kala hubsan la yiri hadal buu soo maqlay waa iska yiri hebel baa saalahaa waa yiri hebel baa waxaa sheegaya waa yiri waxaa weeyaan qiila waa qaalu ka shaqeeyaan nin baa xumaan sheegay waa sii wadaa hadalkii la yidhahdaa waa sii fiidsoha maa yatabayanu fiiha unan kala caddaysanaynin ma naar bay geenaysaa mise tolo mise jannay geenaysaa aanu kala caddaynayso kala hubin nabigu wuxuu yidhi yazillu bihaa fi mima bayna almashriqi waalmaqrib naarta jahannamu ugu dhacaa inta uu geenaysay naarta jahannama ay geenaysana qoraxdu meeshay ka soo baxday ee meeshay u dhacdo waa u kala fogtaan hal eray oo yar oo tiriya halkaa ku geenaya intaa in la eg buu naarta ku geenaya khatarta leeda marka fiiri waxaa laga yaabaa aakhiradaadii dhannaydba erey aad tiri inay u fasaado erey yar oo tiri kelimad yar oo kaa soo baxday aakhiradaadii dhannayd inay u fasaada laga yaaba haweenka nabiga calayhi isalaatu wasalaam qayb ka mida haween la wada qabo waa caadiyo waa isximiyaan yaa nabigu calayhi salatu wasalaam haweenkiisa mid ka miduu sheegay mid baa marka waxay tihi waaba gaaban tahay maxaad ka sheegi gaaban tahay maxaad ka sheegi nabigu wuxuu jawaabay calayhi salaatu wasalaam ereygaa tiri badda haddii lagu daray kelimaddaa keliya tiri ereygaa badda haddii lagu daro waa qurmin lahayd biyaheeda badu intay leegyihin khatarta ereyga u leeyahay fiiri badda dhan buu qurmin lahaa marka carabku waa khatartaasuu qofka bini aadamkaa ku haya aakhiradiisii iyo adduunkiisii labadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibni jabal baa la socday xadiidkii sunanku ay wariyeen xadiid nabiga ka asaxay sala allahu alayh wasalam asxaabu sunanka wariyeen wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam carabkaaga kufa calayka lisaanaka carabkaagana iska ilaali mucaad waa yaabay sidaan maanta rumaysannahay bay iyuu rumaysnaa wuxuu rumaysnaa waxaanuu ku hadlahay oo dhan wax ka soo qaad ma leh markaasuu wuxuu yihi wainnaa lamu'aakhaduuna bima natakalamu bih oo ma naloo qabanayaa waxaan ku hadlayna nabigu calayhi salatu slam wuxuu yihi sakilatka ummaka hooyadaa ku weyde wahal yukabu nnaasu fi nnaari wahal yakubu nnaasu fi nnaari ilaa calaa xasaa'idi alsinati naarta dadka ma waxaa ku tuura ilaa carabkooda wuxuu kasbaday mooyeen ma waxay ku hadleen mooyeen wax kalaa naarta u galaan dadka naarta galay kii gaal ahaa gaalnimadii buu ku hadlay kii xumaatiye dembi uu geeyey dembiguu ku hadlay waxa naarta dadka loogu gurayahay soo carabkooda waxay ku shaqaysteen maaha afkooda waxay ku kasbadeen weye khatartuu lehay fiiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxaabi la yidhahdo sufyaan ibni cabdillaahi albajali yaa wuxuu weydiiyey yaa rasuula allahi maa akhwafu maa takhaafu calay waxaad igu cabsi badan tahay khatarta u weyn igu haya waa maxay khatarta u weyn waxa igu haya waa maxay nabigu calayhi salatu wasalaam fa akhada bilisaani nafsii carabku saa u qabtay dhab markaasuu yidhi faqaala haada carabku qabtay khatarta ugu weyn en kaaga cabsanayaa waxaa weeye inay aakhiradaadi iyo adduunkaaga fasaadiso carabkaaga weyn halkay gaarsinta fiir nabi maxamed alayh salatu wasalaam saxaabiga weydiinaya maa akhwafu maa takhaafu calay waxa ugu daran aad iiga cabsanaysa ugu khatar badan markaasuu kaa intuu carabka qabtay wuxuu yidhi haada carabka weyn nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can الnajaati maxaa lagu badbaadaa baa la weydiiyey ciwaanka waxaa weeyaan maanta shirka uu leeyahay aariiqu ila الnajaati see loo badbaadaa saxaaba u nabiga alayh الsalaatu wasalaam markaasuu wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahayow ma najaat see loo badbaadaa see loogu badbaadaa nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi wuxuu u tilmaamay saan sheegi doono inuu carabkiisa yahay carabkiisa inu iska qabto kana iska qabuuri kan kan haddaa iska qabato carabkan afkaaga ku yaalla waa badbaadaysaa waxaa kaloo la weydiiyey nabigu alayhi salaatu wasalaam akaru maa yudkilu nnaasa annaara naartu dadka waxay ku galaan maxaa ugu badan markaasuu wuxuu yidhi alfamu walfarju afkaaga iyo farjigaaga wey labadaasaa wax ugu badane naar lagu galo labadaa wey waxyaaba kale haddii naar lagu galo wax iska yar wey wax ugu badane naar lagu galo afkaaga iyo alaabtaadoodan xafidin wey labadaa haddaad ka adkaatana sida inoo iman doonta jannaa lagu ballan qaaday haddaad ka adkaan weydana waxa ugu badane naarta lagu galo wayagow nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey waxyaabaha qaarkood nin baa wuxuu yidhi buu yidhi wuu toosnaa ilahay buu ka cabsan jiray waxaad ogaataan mas'aladu ma aha khatarta carabku xumaata lagu soo hadlay keliya maaha awood aadan lahayn oo isa siisaa ka mida awoodda ilaahay oo ilahay inaad matalaysa aad u haysata adugu nin baa wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam ilahay wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi walaalkii baa dembi badnaa dhowr goor buu waaniyey dhowr goor buu waaniyey waa kari waayey markaasu wuxuu yihi wallaahi laa yakfir اllahu lifulanin wuxuu ka xun yahay dembiga u samaynaya yagow dembiga inuu ka kari waayo buu ka ka xun yahay marka si adoo wanaag doonaya inuu god kugu rido iyaa jirta markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir llahu lifulanin ilahay baan ku dhaartay alla hebel uma dembi dhaafayo ilahay muxuu yihi subxana wa tacaala man da aladii yata'allaa calay ninka aniga igu dhaaran haya ee go-aanka aniga igu fulinaya waa ayo waxaan idin ogeysiiyey buu yihi midkiina waa u dembi dhaafay kanna camalkiisi waa buriyo naar baan geeyey cibaadaduu samaynaya waxa godka ku riday waxaa weeye xamaasad uu xamaasoodoo dembiga ilaahay la caasiyay uu ka xamaasooday erey uu yidhi ba halkaa geysi marka xataa dembiga hadday dadku samaynayaan haddaad diin sheegayso haddaad ka qiraysan tahay xumaato dadka ay samaynayaan waa inaad kontaroosho carabkaaga dadka haddaad diin uga ugu yeerayso xumaatana uga digaysa waa carabkaaga inaad kontaroosho wey xataa adoo wanaag sheeg isle khatartu ninkaa geliya feeri wanaag doon buu ahaa saa darteed waxay rahan culamadu kam min muriidin lilkhayri laa yudriku imisaa wanaag doonaysoon gaarin dariiqeedii aan haynin culamadu raxmatullaahi calayh waxay wariyeen abu hurayra radia allahu canh inuu yidhi markuu axaadiidtaa sheegay qofka bini aadamka nin hadal yidhi aw takallama bikalimatin aw baqat dunyaahu wa aakhirata ninkaasi hal eray buu ku hadlay aakhira iyo adduunba ka fasaadisay hal eray buu yidhi aakhira iyo adduunba baa ka fasaadiyey marka walaalayaalow waa inaad ogaataay waxaan kugu ya carabkan kugu yaalaayay meelo xun buu ku geyn karaa abubakr sidiq radia allahu canhu culamadu mawaaqifta ka istaageen haddaan wax ka tilmaano waas ummadatan muslimiinta nabigeeda markii laga reebay ninka ugu khayr badnaa wey isagoo nool buu nabigu calayhi salaatu wasalaam janno ugu bishaareeyey ahlu jannaa tahay baa layidhi ummadda muslimiinta saxaabaduna in yaroo baraka beelayow oo shiicaa mooyeen waa isku raaceen inuu abubakar ugu khayr badanya ummaddatan nin saxaabiga wuxuu yidhi radi allahu an raximahullah radia allahu canhu waraximah maalin baan usoo galay wuhi abubakar oo guriga ku jira isagoo carabkiisa intuu qabtay jiidahaya carabkiisuu jiidayaa wuxuu leeyahay haada aladii awradanii lmawaalid meelaha xun waxaa iga riday kan wey kan wey ka meelaha xun iga riday innaga halkan joogna umalanaysa marka abubakr sidiq radi allah anhu kasaale haada aladii awradanii lmawaalid kan weeye meelaha xun iyo godadka dhibaatada iyo khasaaraha midka igu riday kan weeye carabkiisuu jiidaya oo la dagaalamaya ibnu mascuud wuxu uhi radi allahu canhu maa min shayin axaqa bisijni min allisaan wax xabsi ha la geliyey kaga kaga toosan carabka ma jiraan haddii wax la xirayo oo xabsi lagu xirayo carabka habboon xabsi in la geeyo haddii aad dad dembiilayaal ah aada xirxirayso maxaabiisla aad geynayso dembiilayaal haddaad meel ku karantiilayso dad jiran haddaad xabsi geynayso ood karantiilayso waxa ugu habboon buu yihi carabka inaad ku bilowdo xabsi inaad geliso khatartuu leeya fiiri marka culamadu raxmatullaahi calayhim siday u arkayeen culamada nin ka mid ah wuxuu yidhi tusaale carabkaan haysanaya mahalu lisaani mahalu sabci waa dugaag buuri waa waraabe bahal wey carabku wuxuu lamid yahay bahallada wax cunuu lamid yahay in lam tuwaiqhu ictadaa calayk haddii aadan meel isaga xirin adigu kugu xadgudbayaa ku dilaya haddii aynu libax meeshan keensano on layska xirin muxuu samaynayaa afar shan iyo lix iyo in badan bu dhul ka dhigayaan saasoo kaleeta wey waa libax kugu yaalla wey haddaadan meel iyo silsiladii iyo xarga bira iskaga xirin aduu ku dilaya marka dambe saasuu leey culamada raxmat ullahi caleyh nin kalaa wuxuu yidhi arrin la yaab khatar inaad ogaataan bal u baahan aysaru xarakaati aljawaarixi xarakaatu llisaan jirkaaga xubnahaaga dhaqdhaqaaqooda waxaa u fudud dhaqdhaqaaq u dhaqdhaqaaq badan carabkaaga wey wa hiya adaruhaa cala alcabd qofka bini aadamka khatarta ugu weynahaysatana wey xubnaad leedahay jir baad leedahay xubinta ugu dhaqdhaqaaq badan waa carabka khatarta ugu weyn xubinta kugu haysana carabka wey marka haddaadan dhaqdhaqaaqiisaa badan aadan iska kontaroolin khatarta leed waad ogta indhaha carabka ka dhaqdhaqaaq badan dhagaha carabka ka khatar badan oo ka xarakaad badan lugaha iyo gacmaha iska badaa iyaga markaad socota waad hadlaysaa markaad fadhidana waa hadlaysaa adoo dhinac lukahay waa hadlaysaa marka waxaa laga yaaba luguhiya gacmihiina shaqaynayn marka aysaru xarakaati aljawaarixi xarakaatu llisaan xubnahaaga dhaqdhaqaaqooda waxa ugu badani waa carabka wahiya adaruhaa cala alcabd bini aadamka khatarta ugu weyn wax ku hayana isaga wey marka dhaqdhaqaaqa intaa leeg khatarta intaa leeg kugu haya haddaadan iska xakamaynin adaa khatar ku jira ibnu lqayim raxmat ullahi caleyh wuxuu yidhi hamoodina xaaladdu xaalad caama inay tahay xaalad caama inay tahay hamoodina ibnu qayim raxmat ullahi caleyh jawaab ilkaafi markuu ka hadlayay wuxuu yidhi arrin ay habboon tahay qof kasta gaar ahaan wadaadadu inay ogaadaan nimankii wadaadda la dhihi jiray inay ogaadaan gaar ahaan arrin u baahan wuxuu yidhi wa min alcajabi waxaa la yaab leh buuri ana alinsaana yahuunu calayhi altaxafudu waalixtiraazu can akli alxaraami waalظulmi waalzinaa waalriba waxaa qofka bini aadamka u sahlan inuu iska ilaaliyo xaaraanta dulmiga sinada ribada iyo waxyaabaha lamidka xatooyada khamrada cabitaankeeda aragtida xaaraanta iyo daybada xaaraanta wayascubu calayhi ataxafudu min xarakati lisaanihi waxaana ku adag carabkiisa dhaqdhaqaaqiisa inuu kontaroolo carabkiisa dhaqdhaqaaqiisa inuu kontaroolo uu sii wado wuxuu yidhi xataa tara arajula yushaaru ilayhi bidiini nin baad arkaysaa diin lagu tilmaamahay oo leeyahay nin taqiya wey nin caalima wey nin caabida wey nin alla ka cabsada wey nin akhyaara wey nin deeqsiya wey nin kana wey nin kana wey nin kana wey laleeyahay diin baa lagu tilmaamaya wاzuhdi wاlcibaada waa nin zaahidoo adduunya dhinac isaga dhigay waa nin cibaadadii ilaahay har iyo habeen usoo jeeda nintaasa laleeyahay wahuwa yatakalamu biاlkalimaati min sakhaط اllahi erayuu ku hadlahayaa carada ilahay ku ridaya laa yulqi lahaa baalan aan qiimad lalahayn yazilu biاlkalimati اlwaaxidati minha abcada mima bayna almashriqi wاlmaqrib hal kelimadoo ka mid ahna qorax ka soo beexe qorax udhac inta udhaxaysa in la eg yuu naarta ugu dhawaadaa ama ku galaa marka wuxuu sii wada wuxuu uhi wa kam taraa min mutawaricin can ilfawaaxishi waاdulmi badanaa intaad arkayso ruuxa waxyaabaha foosha xun iyo dulmiga iska ilaalinaya walisaanuhu yafri fii acraadi اlaxyaaءi waاlamwaal carabkiisana ku qalaya ku googoynaya kuwa nool iyo kuwa dhintay labadaba saa carabkiisa ugu cunaya haddii maanta la yidhahda ribadan kaalay cunna ma ogola wuxuu yhi ilahi baan ka cabsanaya haddii sine loogu yeero allaan ka cabsanayaa buu leeh haddii dil loogu yeero allaan ka cabsanayaa buu leeh haddii kaalay filinka soo daawana leeh allaan ka cabsanayaa buu leeh carabkiisas aakhariya dumuusa carabkiisa halaagay marka hamoodina salaadahan tukadaa waan dadaalaa waxaa laga yaabaa saloon salaad cibaadadaad samaysay inaan carabkaa ku baabi'iso carabkaada inaa isu halaagta laga yaabaa marka waa inay ogaadaan dadka cibaadada ama diinta ka agdhowi khatarta carabkooda ku hay inay gaar ahaan saa u ogaadaan weeyaan culamadu raxmat ullaahi calayh awsaaci baa wuxuu yidhi maa buliya axadun fii diinihi bibalaa'in adara calayhi min dalaaqati lisaanihi qof diintiisa balaayo ku dhacda iyo aafe iyo musiibo ku dhacda ka weyn ma jirto inuu carabkiisu xoryo fasaxan yahay wuxuu doona isaga hadlay uusan kontaroolayn xabsi iyo xarga uunan lahayn ujeedaa saa darteed ba abulcitaahiya shaaciru zuhdigii waxa hadlaysa waxaa ka mid a ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu thucbaanu كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان احفظ لسانك أيها الإنسان والقفيه بني آدم كعرف قسك إلالي لا يلدغنك إنه ثعبان مس أما أبي سوي ينكو قنين وأبي سأفكا كتال ومس أفكا كجال ينكو قنين كم في المقابر من قتيل لسانه إما ساقفر كتر ذاو إنه عرف كسدري كان التهاب لقاءه الشجعان الدنك مركو كنا ورانا رجع هلي يدي جيسو أين كل عين لك ورتقان imisaa geesi wax ku dhacan la waayo adduunka laakiin qabriga u galgalanaya oo cadaab ugu jira carabkiisu meel u geeyey khatartu leefiiri waxaa kaloo hadaladiisa ka mid ahaa ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا رجع معنيه سوى حوي ولئن ندمت على سكوتك مرة هل مرة تكشل الله إذا محلو آمستي مثلا أو آمستي هذا فلتندمن على الكلام مرارا هذا الك إن بدن هذا الك هذا شينا عشان الله يدون تام هذا ترى دور ماشى محلوها اللي ويدي والآمسكي كشل الله يدون إن بدن واحد كشل الله يدون هذا الكام حكوجي كام حلو تري ماشى محلوها هذا شيء إن بدن ما كشل الله يدون تام إن السكوت سلامة آمس وأنا بتجري وربما زرع الكلام عداوة وضرر هذا الآتري عداوة يدباته inuu abuuraa laga yaaba hadalka aad leedaad ku hadlayso colaad iyo dhibaato inuu abuuraa laga yaaba colaad iyo dhibaato inuu abuuraa laga yaabaa ereyga keliya ee adigu ku hadashay nin culimada islaamka oo qaadi lkariisi la yihahdo nin faqiihaaba isna wuxuu yidhi aqlil kalaamaka wastacid min sharih ina albalaa'a bibacdihi maqruunu واحفظ كلامك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون احفظ كلامك أقلل كلامك هذا الكيرين هذا الكسكيرين واستعذ من شره إلهي نقرقار بدبالة وحكوي دي ستا عرفك على شركيس iyo hadalkaaga sharkiisa ina albalaa waxaa yeelay ina albalaa'a bibacdihi maqruun balaayadu hadalka qayb ka mid ay la socotaa saa darteed waxay yidhahdeen albalaa'u muwakalun bilmantiqi balaayadu hadal bay sugtaa carabkay sugtaa balaayada dhan waxfad kalaamaka waxtafid min ghayi erey hadalkaaga xafid iskana ilaali ghayigiisa iyo xadgudubkiisa iyo dalaalkiisa iska ilaali baadinimadiisa xataa yakuuna kaanahu masjuulun sidii maxaabiis oo kale ka dhig buuri sidii maxaabiistii meesha aad ku waardeynaysa inaad ka dhigta wey odan xarga hoosidayn wuxuu yidhi nin la yihahdo culama saalix ibni janax ragga imada ka mid ahaa markii la weydiiyey ummadda bini aadamka caafimaad dar dad jiran baa jira dad dhibaatooyin kala haystaa jira balaayada ugu weyn adduunyada qofka haysata waa ku maaleyn bal noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi ina acdama annaasi balaa'an ruux ugu balaaya weyn adduunka wa adwamuhum canaa'an dhib uguna dhib badana dhibka daa'imka weliga u haysto wa adwaluhum suqman ugu cuduriyo jiro dheer man ubturiya bilisaanin mutlaqin carab fasaxan oo xor wuxuu doona isaga hadlayo ninka alla ku imtixaanay wey wa fu'aadin muطbaqin caqli daboolan aan wax kontarooli karin fa huwa laa yuxsinu an yandiqa haddii uu hadlo hadal wanaagsan kuma hadli yaqaano walaa yaqdiru an yaskuta inuu aamusana ma awoodo mana aamusi karo wanaagna kuma hadli yaqaano balaayada ugu weyn dhibaatada ugu badan ee joogtada ninka haysata kaa wey marka khatarta leedahay fiiri nin culimada ka mid a wuxuu raxmat ullahi calayh laa taquli ilqawma alqawla uma tutbichu yaa layta maa kuntu qultu lam aquli hadal ha dhihin marka aad ka dabageyso alla hadalkaa maxaa ii geey hadalka haddii aanan dhihin oon iska aamus wanaagsanaan lahayda habboonaan lahayda saa inaad tira intaad dhihi lahayd hadal ha dhihin buri ood haddana shallaytiyo nidaamo aad ka dabageyso qaybta saddexaad ee hadalka hadli raba waxaa weeyaan aafooyinka carabka ee khatartaa leh ma soo koobi karto lakiin waxaan rabaa laba arimood keliya bal tusaale inaan usoo qaato labada arrimood aan raba inaan ka hadla waxaa weeye laba arrimood oon aad looga hadlin waxaa ka mid a runtii isku dirdirka dadka namiimada aad badan bay culimada uga hadlaan waxaa ka mid a xanta aad baa looga hadlaa waxyaaba badan baa laga hadlaa laakiin laba arrimood baan rabaa inaan ka hadlo maanta aad moodo si aad inay usoo kobcayaan siina badanayaan arrinta koobaad waxaa weeye waxay yidhahdaan badaa'atu lisaani wa fuxshu lkalaami inaad af nijaas noqoto soomaalida waxay yidhahdaan afkaaga nijaas iyo wasakhan ay ka soo baxda maanta waad ogtihiin haddii uu hadlo ama diin buu caayey ama malaa'ig buu caayey ama nabi buu caayey ama waxbuu caayey caydii baa ammaan noqotay ammaantiina cay bay noqotay nin baa nin ammaanahay war hebel ka warran baa laleeyahay wuxuu rabaa inuu yidhaha waa nin rageed markaasuu wuxuu yihi kelab ay ay dhalay wayuu leeyahy soomaalida qayb ka mid a ninkay ammaanayaanba waxay yidhahaan waa ay ay dhalay waxaa weye caydii baa waxay noqotay ammaan khatartaasoo kaleeto marka carabku waxaad arkaysaa markaa suuq u dhacdo ubaxda waxay dadka ilbaxnimo moodeen waxay horumar moodeen waxay ragannimo moodeen gaar ahaan dadkii soo da-dii soo kacaysay inay erayo xun adeegsadaan inay iscaayaan marka saa darteed laba kelimo markay isku dhaafaan waa iscaayayaan su-aal buu rabaa inuu ku weydiiyo intuu ku caayo su-aasha ku weydiiyo ilaa dabeecadda dadka qaarkii ay noqotay haddaad si wanagsan wax u weydiisa kaagama jawaabo lakiin cay haddaad uga horreysiso su-aasha weydiisa waa kaga jawaabaya hadda intaad caydo su-aashina u raaciso waa kaaga jawaabaya tijaabooyin badan oo soomaalida laga qaaday gaar ahaan soomaalida laga qaaday yaa la hayaa intaad duqaad leedahay nin weyn adeero waxaya waxaa muxuu yahay saa inta ku firiyo ka dhaqaaqaya haddaad erey caya ka horreysiso muxuu yahay tiradana waa saas intuu ku yihahdo ka dhaqaaqaya ku jawaabo marka waxaa weeye wanaagiina wuxuu noqday xumaan xumaatadiina waxay noqotay wanaag marka waxaa la yidhi badaa'atu lisaani inaad carabkaagu u noqdo carab aan kontroolayn waxa xun iyo saqajaankaan ka xishoonin xari xiraa uunan jirin kancay kancay kancay ereygaad ku hadashaba waa cay waxaad ka sheekaysana xumaato way qoran umuy waxaad ka sheekayso taas oo kaleeto marka la qayilayna wax lagu sheekaya waa taqaanaa markii qaadka loo fadhiyo yaa waa taqaanaa wax lagu sheekay markii la isu yimaado dhalinyaradu meelahay ku cawaysimayaan waxay ku sheekayaan waa taqaanaa afkan carabkan xumaatadi iyo nijaastu ay dabeecadda u noqotay taa way taqwadana ka hadli rabo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay arrintaasi islaamnimada dhan inay ka hor imanayso afkaaga oo xumaato bartaaye inay islaamnimada ayna ka mid ahayn nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi xadiidka ibnu mascuud radia allahu canhu imaamu tirmidi iyo imaamu axmed ay wariyaan xadiis saxiixa waye laysa almu'minu bidacaani walaa billacaani walaa bilfaaxishi wala lbadii qofka islaamka iyo ilaahay rumeeyey ma aha qofka had iyo koor dadka dureen naska wax ka sheega kan sidan wey kan sidan wey kan sidan wey walaa bilacaani lacnada la taagnaada soomaalida qayb kamid a reer shabeelle ninkii arkay ereygay qaadaan ba naclad baa ka horeysa nacalla nacalla nacalla baa ku jirta ba reer shabelle lagu tagay idinku ninka reer shabelle aha ereygu uu sheegaba nacallaa kan ku yeelay nacallaa kan ku yeelay nacallaa kan ku yeelay wey ma aha imaanku saas walaa bilfaaxishi wala albadii qofka afka xun ee carabkiisa aan kontaroolayn xumaan mayn wanaagunan aqooninna iimaanka iyo mumin muminiinta muminka maaha marka iimaanka aan sheeganayn iyo islaamnimadu waxay waxaa ka hor imanaya afkan xun ee nijaasada aan ku hadlayn inaad ogaato wey ereygaa aad ku hadlaysa ee xumaatada dabeecadda markan waxaa kaloo uu sheegay nabig alay sala slam dadku laba qaybood wey ninay waxaniba dabeecad u tahay ilahay ku imtixaanay iyo nin horumar iyo ilbaxnimo moodahay oo baranaya markaasaa waxaa la kala yidhaha faaxish iyo mutafaxish baa la kala yidhahda alfaaxish waa ninka dabeecadiisu ay nijaas tahay inuu wax caayo erey had laba erey haddaa isla dhaaftaana caydaa ka soo horraysa ninna mutafaxish weeyo kaa intuu la saaxiibay oo saaxiib ka dhigtay oo habeen iyo maalin la joogay yuu isagii ku dayanayaa isagii yuu ku dayanayaayo isagii buu ka dabagelaya dariiqi si uu yeela yeel buu leehay carruurteenna maanta yurub joogtahay carruurta yarkay soo soo kacaysa ama markay kubaddiiyo banoniga ciyaarayaan ama ay meel joogaan ay laba isqabtaan bal dhegaysta bal laba yar yaroo isqabtay oo midii xanaaqay wuxuu ku hadla dhegaysta waxyaabaad ka yaqyaqsanaysaan bay carruurta ku hadlayaan muxuu ka bartay saaxiibadii uu ka bartay mutafaxish wey kaasi midna waa kii waxanba keenay oo faaxishkii wey oo midii xanaaqay wuxuu ku hadla dhegaysta waxyaabaad ka yaqyaqsanaysaan bay carruurta ku hadlayaan muxuu ka bartay saaxiibadii uu ka bartay mutafaxish wey kaasi midna waa kii waxanba keenay oo faaxishkii wey dabeicaddiisaaba xumaatadii waxaan qurunka inu ku hadlo midna waxaa weeyaan isagiibu ka bartay saas darteed bu xadiidka abi darda radia allahu canhu imaamu tirmidi wariya saxiixa wuxuu nabig alay slat slam ina allaha layubgidu alfaaxisha albadii allah wuxuu caroodaa cara alla ay ku dhacdaa qofka afka xun ee carabkiisa wax kastoo carabka dheer carab dheerar kale afka af dheerar kale wax kastoo xumaata afkiisa ku gaara kaasuu alla u caroodaa bu nabig alayh isalaatu wasalaam marka mumin muminiintu waxaas ma sameeyaan bu ilah yiri dadka sameeyana cara allah ku dhacda marka maxaalad sahlan ma joogti waxaa kaloo nabigu alayhi salaatu wasalam yihi imam muslim xadiidkii saxiixa uu warinayay ina allaha caza wajal laa yuxibu alfuxsha wala atafaxush ilaahay ma jecla fuxshiga iyo xumaatada ruuxuu ku hadla dabeecadu noqota iyo midda iska keenkeenka midka iska keenkeenka mutafaxushka ee barashada inuu isku dayo inuu bartaa taana ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaa qof midna ma jecla hadduunan jeclayna waa u caroodaa subxaana wa tacaala sida xadiidka abi darda radia allahu canhu hore aan soo sheegnay waxaa kaloo kamid nabigu alayh salatu waslam sida imam bukhaari xadiidka xasanka adab lmufrad uu ku wariyey wuxuu yihi alayh salatu wasalaam ina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish ninka xun dabeecadda ay u tahay iska iska ama iska kan keena alla ma jecla subxaanahu wa tacaala naxariista allana haddii usan ku jeclayn khatar baad kaga sugan tahay inaad gaarto dadka xataa markaad la dhaqmayso khatartuu carab ku leeyahay yuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid nabiga markuu soo hadlay buu wuxuu yihi bi'sa bnu lcashiira reerka ninkaasa ugu xun markuu usoo galay nabig alay slam si wanaagsan oo weji furan iyo hadal macaan buu kula dhaqmay markuu tegay bay caaisho weydiitay radi allahu canha waxay tihi rasuulka ilaahayow hadalkaa tiriya ninka waxaad kula dhaqmaysa maxay ahayd muxuu jawabay nabigu alayhi isalaatu wasalaam caaisha wuxuu yihi ina min ina shiraara annaasi cinda allaahi mansilatan yowma alqiyaama dadka uu shar kale alla agtiisa derajada shar kale gaara maalinta qiyaamada man tarakahu nnaasu itiqaa'a fuxshi nimay dadku ka tageen weeye weydin afxumaynka cabsigada af xun buu hadal xun buu kugula hadli iyo haddaad la hadasho wuu ku caay wuu ku aflagaadayn dadku ay yidhaahdaan ay saa uga cabsadaan uga warwareegaan inay la hadlaan waxu sheegaan ama la fadhiistaan ninkaas weeye dadka shar kale ee meesha xun la geyn doona darajada xun leh maalinta qiyaamada alla markii la hortaga subxana wa tacaala halkaa waxaa lagu tilmaamaya dadka la dhaqankiisa haddii aad ruuxaas nijaasa noqoto ruuxaad labaha laisla dhaaftaan bacaydo lacnadda aad dusha ka saarto waxa aad dhaqan ka dhigatahay darajada allaagti aad ku leedahay dadka ugu shar badan qiyaamada inaad ka mid tahay inaad ogaato wey adduunyadiina dadkii kaa carar oo afkaagii sharkaagii baa loo joogi waayey aakharana dadka ugu shar badan baad marka khatar wey inaad ogaataan loo baahan yahay innaga soomaalideenni maanta waxaa ammaan noqday ammaan waxaa noqday in wixii wanaagsanaa laga tago wixii xumaana la sameeyo war ina hebel aabbihiisa yeelahii saayeelihii kan aha waa reerkiina saayeel war inantiina saayeel waxa waya wax lagu dhaqo marka walaalayaal waxaad ogaataan afkan aan kontaroolaynay carabkan af xumadan aan barannay carab dheerarka aflagaadada badani waxyaaba ilaahay kugu caroonayo alla uu jacaylkiisa kaa fogeynayo iimaankaagii dhaawacaya waxu dhimaya aakharana darajo foolxun ku gaarsiinaya wey adduunyada dhibkay geysanaysaba inta aan la gaarin dhibaatadaas aakhara midda ku geysanaysa wey waxaa kaloo sheegay nabiga alayh isalaatu wasalaam haddii hadalkii xumaa uu saa yahay hadalka wanaagsani wax lagugu dambi dhaafo wey hadal wanaagsan haddii aad ku hadasho erey macaan aad ku hadasho alla waa ku dambi dhaafaa dembiyadaada yaryaaraa oo dhan taasaa lagugu dhaafaya imisaan dambi ku jira ayaa inooga baahan in loo dambi dhaafo gaar ahaan dadkana yaru ku nool nabigu alayhi salatu wasalaam xadiidkii hani ibnu yaziid alayhi salaatu wasalaam radia allahu canhu wuxuu yihi ina muujibaati almaqfira badlu الsalaami wa qilat اlkalaam waxyaabaha makfirada ilaahay wala gaarsiiye dembi dhaafka waa hadalkoo la yareeyo iyo dadkoo nabadgelya la siiyo riwaayadka qaarka xadiidka waxay ahaayeen badlu الsalaami wa xusnu اlkalaami nabadgelye dad inaad siiso erey wanaagsan aad ku hadasho af macaan dad ku hadasho waxaad ogaataan marka haddii aad dareenteen inay soo badanayso arrintaasi waa calaamadaha iyo astaamaha lagu garto inay qiyaamadii dhowdahay qiyaamadii inay soo kaabi gashay astaamaha lagu garto afxumadan iyo aflagaadadan iyo carabkan aan kontarooleyna xumaatada dhaqan ka dhiganaya wey mar horuu soo bilowday marka laakiin si fiican uu dhulka u qabsado qiyaamadii waa la joogaa marka maadaama aan ku dhownahay hadda ama ina qabsadayba ama aan ku dhownahay waxaad ogaataan qiyaamadii albaabadeedaan taagannahay albaabadii akhraan taagannahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi xadidka ibni cumar radi allahu canhu imaamu axmed iyo xaakim ay warinayeen ee saxiixa laa taquumu asaacatu xataa yahdara dhara alfuxshu waaltafaaxush qiyaamada ma dhici doonto ilaa ereyga xun foolxumada dabeecadda dadka u noqota iyo kuwa iskakekeenka ee saaxiibada ka dhigtaan ka barta ay soo daahiraan ay ummadda ku faafaan ay ku baahaan dhulka qiyaamada lama gaaro qiyaama ma noqoto markaa qiyaamada markaas iman doontaa waxaa kaloo yihi alayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu dabaraani rag la midka werinaya saxiixa min ashraaqi asaacati alfuxshu watafaxush calaamadaha qiyaamada waxaa ka mid a alfuxshu watafaxush erey xun inuu ku hadlo dabeecada inuu noqoto ruuxu ama uu isakan keeno ilbaxnimo uu moodo horumarnimo uu moodo ragannimo uu moodo geesinimo iyo sharaf uu moodo taasi calaamadaha qiyaamada inay joogto lagu gartaay yay ka mid tahay marka yaa arkay labadii ruuxa isku xanaaqda mararka qaarkood waxaa is leedahay haweenkay u badan tahay arrinta oo mararka qaarkood is leedahay washow badankood afkooda khayr waa laga ilaaliyey ninka ibliisa waa shaqaysanaya afka iridiisuu taagan yahay ereyga khayrka waa kaa celinaya kii xumaatada ahaana waa kugu tallaalaya marka walaalayaalow haddee ruuxa isku xumaataan isu carootaan meel kastoo xun idinka gaadho afkaaga xumaata ka ilaali xaaladoo nabada iska badaa oo ummaddu degan tahay wanaag lagu jiro iska badaaye afkaaga xumaata ka ilaali aflagaadaysi iska ilaali wax caydo aafada labaad in tusaale usoo qaadanaya waxaa weeye ummadda tanna ilaahay ku imtixaanay subxaanahu wa tacaala aljidaalu waalmiraa dood iyo murag meeshaa tagtaba laba ay saysato is xagxaganaysa ama diin bay isku xagxaganayaan ama qabiil bay isku xagxaganayaan ama mabaadii kale isku xagxaganayaan ama nin iyo xaaskiibaa is xagxaganaya muran iyo doodku hadduu bato waxaa weeyaan waxyaabaha carabka afka uu keeno ee ummadda fasaadiya wey khatarta ummadda ku haya wey nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maa dalla qawmun bacda hadyin kaanuu calayhi ilaa uutuljadal ummadi ma dhumaan dariiqa xaqa ah kama leexdaan iyagoo hadda ka hor hanuunsanaayoo diin haystay haddii ay dhumaanse astaamaha lagu garta waxaa ka mid a uutuljadal doodun baa ka soo haraysa muran iyo qaylo isxagxagasho intaa baa ka soo harta marka hadday isxagxagashadii muranku bato wuxuu bataa hadda inta diinta ilahi laga fogiye haddaad aragta laba wadaada isxagxaganaysa xagxagashadoodu badato murankoodu soo soo dhammaan waayo hebel hebel iska celi ay tahay inta diinta loo jiray kutusaysa in laga sii fogya saa darteed buu hadyiga markii laga fogaada ilahi wuxuu ku tilmay subxana wa tacaala wuxuu tidhi fainamaa hum fii shiqaaqin fasayakfikahum allah markay hadday rumeeyaan diintana saad u rumayseen waa wanaag haddii kalena khilaaf joogta ay ku jirayaan haddii kale khilaaf joogta oy diinta inay si fiican u rumeeyaan diidaan marka murankaasa nabigu alayh slat slam ka diinta lagu murmaana wuxuu nabigu alayh salat slam xadiidka ka asaxay almiraa'u fi lqur'aani kufrun waxba gaalo dhaqan gaalo wey qur-aanka oo lagu murmaayo dhaqan gaalo wey diinta ilahay oo lagu murmo dood laga kaciyo dhaqan gaalo wey markaad tirahda wel ilaahay baa saa yidhi diintiisi baa sidan muran buu ka keenaya oo aragtida saasee reer galbeedkana maxay tahay buu ku leeyahy muran buu ka xigaa markaasi waxay dhahdeen soomaalidu qaacidadii waxay ka qaateen muranka warkay soo afjarayaan wuxuu ku leeyahay kitaab alle diiday baa ka adag baa layidhi kitaab alle diiday baa ka adag kuli ama boqol iyo afar iyo tobankaan aqaana ka akhrisan mahaya ka adag wuxuu rabaa inuu ka doodo wax allaale wixii diinta ilahay sheegto o dhan inuu diiduu rabaa muxuu ku diiday afkiisi iyo carabkiisu doodaa keenay markaasuu nabigu alayh isalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi markuu ka hadlayay muslimiintu markay ilahay diintiisa rumeeyeen jasiiradda carabtu ay nabiga raaceen calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay khatarta ugu weyne soo kufooda fooda kusoo haysaa inay ka mid tahay muranka iyo dooda dhexyaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu alayhi isalaatu wasalaam ina ashayطaana qad ya'isa an yacbudahu lmusalluuna fi jasiirati alcarab walaakin fi اtaxriishi baynahum shaydaanku waa ka quustay jasiiradda carabta dadka jooga inay caabudaan hadda waxa u soo haray inuu ka soo galo usoo hartay waa inuu isku diro muran iyo dood u dhaliyo laysku xukumo laysxarxagto la kala fogaado waad ogtiin maanta laba ruux markay murmaan berri qalbiga oo caadi maaha markaynu muranno maanta waa kala durugmay berri baynu murmaynaa waa sii kala fogaanay maalinka saddexaad baan murmaynaa dagaal baa xiga saddex goor muranku markuu soo noqdo waxa weeye dagaal baa xiga maxaa keenay waxaa weeye muranka iyo doodan aan diin iyo cilmi ku dhisnayn baa keenay masalada diinta marka laga doodaya waa adilo iyo xaq in laystuso ruuxii haddii u qaadana uu qaato haddii kalena laga danaysto wax ka muhiimsan iyo wax kale loo gudbo xaqu inuu caddaada waya muhiim in lagu qasba ruuxa inuu qaato maaha weligaa ha isdhihin xaqa ruuxa u sheegaysa ku qasab inuu qaato ee waxaa waaye u caddee xaqisu yahay wey hadduu qaatana na wanaag hadduu qaadan waayna waqti kaa dhumin waqtiga yuunan kaa dhumin adigana dembi yuunan ku gelin wuxuu yihi nabig alayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlayay afka iyo wanaajintiisa iyo dooda iyo waxyaabaha in la iska daayo ana zaciimun bibeytin fii rabdi aljanna liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqaa jannada baartamaheeda riwaayadka qaar kasoo yidhahdeen ama jannada qaybteeda soo karbay guri ku yaalaan u ballan qaadaya ruuxii dood iyo muran iska daayay xataa hadduu xaq ku taagan yahay hadduu ka gar leeyahay ood garta adigu leedahay xaqu adiga kula jiro markaad caddaysay kadib muranka iyo xagashada haddaad iska dayso guri jannadaa lagu ballan qaaday sababtoo muran iyo xagxagasho dhib mooyaan khayr ma dhaliyaan xaqa caddayntiisa iyo jadalka xasanka ilahay uu sheegay subxana wa tacala waxaa weeye keliya inta ruuxa xaqusu yahay ad u caddaynaysa bas su-aashii mugdi kaga jirana aada u qeexayso intaa wixii ka badan ee muran ah ee sii waditaana aljadaal aljadal ilmanhiyi wey ama aada waxba ula hadlaysaba qofkani hebel iyo hebel baa kala tihiine maanta mas'alada dooda intaad ku qabsato dhulka inaad la sinta wey waxaana dhici jirta arrintaas markay culimmada inoo hayeen diinta reer hebella sheekh hebel lahaayeen reer hebel sheekh hebel lahaayeen imisaan joognay goob fagaara oo reer hebella sheekhoodii keeneen reer hebella sheekhoodii keeneen xaqigoo u arkana uu dood ka xigo ilan waxaa weeye maanta haddii laga helo koofiyaddaa ka dhici reerkiina sheekh kale raadsanoo waxaa weyaan waa la casilayaa marka waa inuu ka xigaa muran buu marka ka xigaa xaqii waa arkaa aljadalu lmanhiyu kaw ma dalla qowmu wey ninkaasi ummaddii dhuntee jadalkiiyo dooda ilahay ku imtixaanay wey waxa uu ilahay sheegay subxaanahu wa tacaala mar hadday arrintu sidaas tahay arrinta laga dadaay inay tahay ummaddii inay qaybsamaan inay keento walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum hadoodina oo muran iyo qaylaha gelina marka aada fashilantaan ood burburtaan culamadu raxmatullaahi calayh waxa ay yidhaahdeen arrimaha markay ka hadlayeen bilaal ibn sacd raximah allahu tacaala ninkii taabiciga jaliilka wuxuu yidhi idaa ra'ayta arajula lajuujan mumaariya haddaad aragto qof muran iyo dood ay dabeecadiisu too dhaqan ka dhigtay mucjaban bira'yihi isaga tuu yiri un ay la toosan tahay faqad tamat khasaaratu khasaaradiisii waa la hubaa gacanta lagu haya khasaaradiisi waa dhamaystiranta muran iyo dood hadduu shaqa ka dhigto hebel raddi iyo hebel ka daba tago xirfad ka dhigto hebel dabada gooso afka gooso uu ka dhigto muran haddii saa dabeecadiisu noqoto isaga uun isla toosan yahay maankii deeqna uu noqdo waxaad ogaataa faqad tamat khasaarata khasaaradiis waa dhamaystiranta imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi maa ra'aytu shay-an adhaba liddiini ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة من المخاصمة والمراء ruux diinta kala tirtiri og muruu'adiiyo sharafa qofkana ka dhaawici og wanaagga iyo nolosha saaxiibtinimadana baabi'in og ka dayici og ma arag buu idhi muranka iyo dooda imisaa saaxiib ahayd oo masale intay ku murmeen kala tiri imisaa reer dhisnaa intay masale isku qabtee xeel isku qabteen murmeen burburay balu fiirso imisaa ummado dhisnaa wax la isku qabtoo lagu murmee loo u baabaay imisaa nin loo dilay muran wahaakada marka saas darteed carabku dhibaatooyinka ummadda u geysta waxaa ka mid a ummad quwadeedi muranku quwadeedi inuu baabi'iyo oo koox kooxay noqdaan halka aan maanta joogno iyo duligan aan gaarno muran iyo dadba ina geey muran iyo dadba halka ina geey diinteenni waxaa faraheena ka bixiya muran iyo dad wey maslaxadeenni adduunkana waxaa gacanteena ka bixiya halka ina geey muran iyo dad wey iyo isqaqabsi iyo isxaxagasho wey haddaan la isxaxagteen oo wanaagga lagu wada hadla wax kalena la iska daayo halka inaynan gaarnin yaan rajaynaynaa waxaan waxaan kaga hadlayaa qaybta afraad ee ugu dambaysa muxaadaradayda anoo laga yaba in ku dheereey islaamku hadday xaaladdu sidaas tahay muxuu ka qabtay ma aha muhiimaddu inaan tirinno carabku khatartaasuu leeyahay khatartaasuu leeyahay waxaasuu leeyahay waxaasuu leeyahay waxaasuu leeyahay khatarta keliya inaan tirinno ma aha muhiimaddu waxaa waaye carabka khatartaa leh aynu soo sheegnay xalka islaamku ugu talagalay muxuu yahay islaamku ma iska fasaxay mise waa qaabeeyey oo habbuu u sameeyey oo xuduud iyo xargal lagu xiruu sameeyey xaqiiqada waxaa weeyaan islaamku xargo caadi a ma aheen kuwa bir ah iyo katiinado usoo dejiyey carabka katiinado markii lagu dhufto unan isdhaqaajin karin laakiin adugu haddaa ku qabata wey askarigu boolisku xariga katiinada u wato hadday jeebka ugu jirta ninka tuugaya dambiilaha wax kama qabato laakiin hadduu intuu la soo baxa ku qabto ninka gacanta ugu jiraa marka katiinad baa diinteena inoo soo dejisay jeebabka inoogu jirta kitaabta inoogu taalla gacmahan aan ku haysana madaxan inooga buuxiyo haddaad ku dhajiso dhab aad ka siiso ma baxsan karo waa ku xiran yahay marka meeshaad rabta ad u hogaamin dariiqaa rabtana waad marin kaa rabtana ad ka celin haddii laakiin isagoo fasaxan aan xirxiranayn aad iska wadato kolba adoon arkaynin yuu dariiq ka boodi wartan ilmaha carruurta haddaadan gacanta hayn oo kula socdo imisa goor baad arkay isagoo leexda ilmaha reer carruurta imisa goor baa dariiq ka leexdaa kolba aad soo qaban imisuu laamiga ku dhacayaad soo qabataa saasoo kaleeta wey imisa ilma carruur guryaha joogto daaqadaha ka dhacaysa daaqada ka boodaysa oo laqa qabanaya jikadiiyo dabka laga ilaalinaya waxaa weye haddaad iska sii dayso adoon controlin oon baraarugsanayn iyo intaasoo god ku gelinaya laakiin haddaad xarig ku jabiso xariggii baad haysaayo markaad saa u soo qabata waa soo istaagaya waa xakamaha fardaha la geliyo kaleeto islaamku sameeyey marka saddex arrimood yaan ka soo qaadi lahaa tusaale oo qawaacid ahaana islaamku u dejiyey kow islaamku waxa uu yidhi oo inaad ku dhaqanto loo bahan yahay madaxaaga ka buuxiso alkalaamu mabniyun cala almaslaxa hadalkaagu waa inuu maslaxad ku dhisnaada maslaxaddu ma ku jirtaa waa inaad hadashaa kuma jirta miyaa iska aamuso inaad aamusto iyana wanaag ku hadasho labadaa mid wey wuxuu uhi nabigu alayhi salatu salam xadidkii saxiinka abu hurayra radi allahu canhu man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ruuxa ilah iyo aakhira rumaysan ama wanaaga ku hadlama ha iska aamuso xadiidkaasi waxyaabo badan oo haddii aad ku dhaqantaan aad ka badbaadi lahaydeen baa jira soomaalidu maanta waxay moodaan afka soomaaliga wax la yaqaan inuu jirin way soo fulaan dad cadiya dad madayogoo la saaran yahay caayaan kan baktiga kan kan ah kan kan hadhowba ruuxii af soomaali kugula hadlaa markaasaa waxaa tirahdaa halkan yaa dhulka hoos uga gala dhulka yaa hoos u gala maalin baan bas soo raacnay soomaali baan ahayn kooxa laba haweenoo caddaana nala soo raacday laba naagoodoo waxaa weeye weliba baadari ah dadka diinta ugu yeera kiristanka kooxdii baska la socotay oo dhan iyay ka bixiyeen kharashka soomaali inay yihin markay arkeen baskii bay ka bixiyeen bas magaala gudaheeda soomaalidii hidda afka aamusi mayse war gaasho maxay naga rabtaa bay ihahdeen iyadii bay cayig u istaageen way caayaan way caayaan joornaal bay la kala baxday soomaaliya iyada naga taqaano ma ogin annaga ma garanayn kuwana waa la hadleen waxay dhahen war waxa kan iska daayo haddii wanaag lidiin sameeye waxaan iska daayo waa caayeen waa caayeen waa wadeen waa wadeen waa wadeen annaga annagayna rabtaa inayna dumato annaga wax kale naga rabtaa naagta kana naagta kana naagtan dhilada waxaasay dabada ka galeen goortii baska meeshii laga degahay la joogay yaa waxay tihi islaamka waxaa fool xumeeyey idinkoo kale wey baktiyo labadii nin ee ugu darayd waxaan ka baqnay inay nafta ka baxda naxdin nafta inay ka baxdo naagtii baan weydiinay waxay tihi hooyaday baa diinta fidin jirtayoo mudug baan ku dhashay sagaal iyo toban jirna ku gaaray iskuulka somaliya dhigan jiray waxaad odhaysaa sooreysa kama taqaana maanta maalinna nin xanuunsanayo sakaraadaan soo kaxayna annagoo kenya intaan joognay sawaaxiliga wax yaqaana nagu jirin isbitaal baan keennay doctoorka waa nalagu wareejiyey nin sawaaxilaan ugu tagnay ninka xaggaa laga hayaa buyi waan isdaynay wax afka garanay ma jiraan ilahay wuxuu nagu badbaadiyey mid rag naga mid ah hadli gaaro wuxuu dhihi caayi gaaray markuuna arkay inaan garanaynin bu ninka xaggaa laga hayaa soomaaliga nagula hadlay ninkii wata waa soo waraysa waxaan idhi war xaggeed joogi jirtay shan iyo toban sanaan gaarisa takhtar ka caawi gaarisa meesha soomaalidu degaan shan iyo toban takhtar ka caawi af soomaaliga waa yaqaana imisay ku dhacday af soomaali intay ku hadleen xisaab ku dhacay haddii uu nu qaadan lahaa qaacidadeeda man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran wanaag ku hadal awliya ismad amaan iska aamuso dhibkaaba ma gaarin dhibaatada ma kusoo gaari lahay marka luqaadka waa ladaa waxaad waxaad ogaataan ila khayra ku hadla ama ha aamusa marka laleeyahay waxyaaba badan baa ku jira kuwa intay wax isaga hadlaan sheekaystaan oo soomaaliga ku sheekaysanayaan sir bay ka sheekaysanayaan midaan soomaaliya yaqaano inan uhaysanin baag fadhiya faylkooda rajiiskoodii buu geeyaa markaas tobanka kuwaag fadhida toban ba afkaaga taqaanada nogeyd toban baa wada jawaasiisa afka isa saarayaan oo soomaalida waxaad moodaa inay noqoninba maalin baan soo raacay bas ingiriiska laba soomaali oo sheekaysanaysaan soo ag fadhiista af sawaaxili bay u gedisteen oo iyagoo soomaali af sawaaxili ay ku hadlayaan inaan ku hadlaya maxay war u hayaan hal saacon sii soconay tareenkii tareen buu ahaa hal saacon sii soconay anun bay haysteen markaan ka degaynay waxaan idhi kuwa heri nabadgelyo labadii labadii nin ilaa ay tareenkii u dhaafa saan bay iisoo fiirinayeen marka waxaad ogaataan haddii ay dhihi lahayn man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut wanaagka ku hadlama iska aamus dhibaatadaasi ma soo gaarteen dhibaatadaasi ma soo gaarteen nin baa wuxuu ku leeyahay xaggee layga soo raacay weligayba sirtayda ruux ma ogaa dad uma sheegin hebel mooyeene yaa u sheegay gaalada ayaa gaarsiiyey agtoodu kaga sheekeeyey iyagoo afka garanaya agtooda yuu kaga sheekeeyey iyagoo afka garanaya marka walaalaya waxaad ogaataan qaacidada koobaadi hadalkani wanaag ma yahay oo wanaag ma ku jira mise kuma jirin inaad tirada way haddii aan wanaag ku jirin nabadgelyada waxaa ku jirta inaad aamuso nabigu calayhi salatu wasalam saa darteed wuxuu yidhi min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a waxaan waxgal ku ahayn wax kuu tarayn inaad iska dayso war waxaan waxgal ahayn maslaxiya wanaaguna ku jirin iska daa caytankan iyo xantan iyo waxan maxaa kugu wata maxaa faa'iido kugu jirta maxaad ka gaaraysaa bal waxaa weeye maslaxada ku jirta waxaa weeye ruuxa haddii aada xamatood wax ka sheegto ruuxii waxaad ogaataa wax maadan yeelin adu waad u caraysnayd waxna maadan yeelin dembigiisiina waad soo qaadatay ajirkaagiina waa siisay salaadaad xal oo dhan taagniy soonkaad maanta u soo marayd ajirkiisi meel kale ku socdaa wixii uu dambaabaye wixii xumaato ka dhacay isagana dembigoodina adu kugu socdaa marka miyaad wax wasan baad samaysay mise wanaag baad xasan albasri raxima allahu tacaala nin baa u soo diray u yimid wuxuu yihi xasan albasri niyahow waad i xamatay maxaad ii xamatay intuu ku xanaaqay wuxuu yihi ani agtayda darajadaadu ma gaarsiisna heeraan wana xasanaadkayga cibaadadkayga aan ku siiyo xasanaadkaan shaqaystay darajo aan siiye ma gaarsiisanid buy waad igala liidataa intaas nin weyn oon u horo wixii aan shaqaystay camalkayga saalixa waa ka liidataa buy marka hadalkaagu waa inuu maslaxada iyo mafsadada ilaaliyaa imaamu shaafici raxmat allahu tacaala wuxuu la hadlayay ardaygiisii rabiic ardaydii waaweynada wax ka warisayha wuxuu uhi laa rabiicu laa tatakalam bima laa yacniik waxaan dan kugu jirna ku hadlin fainaka idaa takalamta maxaa yeelay haddaad hadasho bilkelimati hal eray haddaad ku hadasho malakatka walam tamlikha iyadaa maalinkaa ku xukunta aduma xukuntid saa darteed somalida waxay yidhahdeen hadal intuu afkaaga ku jiro ammaano leeyahay hadduu kaa soo baxo tara gacan kuma haysid waxaa kaloo yidhahdeen sheeko afar gaadhay bay yidhahdeen afartanna way gaari hadal buu hayn waayey markuu hayn waayo yuu ku leey walaal waxbaan kuu sheegay ha sheegi waxbaan kuu sheegay ha sheegi isagii baa gubanayo haynla wuxuu rabaa dhibka inaad la qaybsato dhibka inaad la qaybsato safiya binta cabdilmuطalib radi allah oo nabiga idadii ahayd yaa waxay ku riyootay dagaalkii beder ka hor maka iyadoo joogtay waxay ku riyootay dhagax jabalo abi qubays intuu ka soo dhacay oo burburay fininba finin guryuhu galay reer bakaad cabaas bay u sheegtay islaamnimadiisi ka hor way dagaalkii beder ka hor cabaas ha sheegin bay tihi arrintaas musiibo weyn baa u eg tahay cabaas nin saaxiibkii u tago wuxuu yihi ha sheegin adna kiina nin buu u tago ha sheegin kiina nin buu u tago ha sheegin cabaas baa kacbada usoo dhaadhacay meesha ay odayaashu fadhiisan jireen abujahal baa warkii gaaray markaasuu yihi cabaasow raggiinnii baa nabinimo sheegto ood u adkaysan lahaayene haweenkiinniina ma ku darmadeen haweenkiin wuxuu yihi yaa kuu sheegay de waxaa weeye ii qari sheekada aad tiri hebelow banaankai taallaa marka wanaagka ku hadal oo xataa waxa aada haysee xumaatada in la sheego aad ka cabsanaysa ha sheegid xajiso marka man kaana yu'minu biاllaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut imaamu nawi raxmat ullahi aleyh fi kitaab iladkaar wuxuu yidhi waxaad ogaataa buuyi qof kasta oo waajibaad ilaahay saaraya waxaa ku habboon inuu carabkiisa hadal dhan ka xiro ilaa kalaaman tadharu almaslaxatu fiih hadal maslaxadda ku jirta ay caddahoy muuqata mooyeen hadday sinmaan marka wamata stawa alkalaamu wa tarkuh inaad hadasho iyo haddaadan hadlin waa isku mid fasunnatu tarkuh sida wanaagsan wanaad iska dayso maxaa yeelay liannahu qad yanjaru alkalaamu almubaaxu ilaa muxaramin aw makruuhin hadalkii banaanaa inuu xaaraan kuu jiitaa badan waa sina badan caadada halkaas kuu jiidanaya waasalaamatu laa yacdiluhaa shay-un nabadgelyada waxu dhigma jiraan hadalkan mwanaagsan mubaaxee kuu banaanay isaga hadashay inuu ku jiito laga yaabaa ku jiito ku jiito marka dambana waxumaata gasho ulu fiirsa meelahan isugu dhimaanta badana waxaa lagu bilaabaa hadal wanaagsan nabad soo maha maxaa laha waa la fiican yahay kow reerihii ka warrama ka warrama sheekada waxyar markay socotana waa waa leexataa ka warrama dhalinyaradii hebel iyo hebel iyo ka warrama horta hebel wow saasu ahaan jireen waa kula sidhay mugtaa mujeeda waa kula baydhe dariiqday kaala baxday marka waa hadalka aan maslaxadii ku jirin raajixa inaan isaga aamusta way saas darteed culamada raxmatullaahi calayhim ku gubaabin jireen qaacida labaad inaad raacda loo bahan yahay waxaa weeye nafsuka axaqu bilcinaaya naftaadaa kaaga baahan kow inaad miisaanka saarto nin baa u yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam cuqbata bni caamir radia allahu canhu markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allahi man najaat see loo badbaadaa saddex kelimadood buu ku yidhi saddex kelimadood wuxuu yidhi amlik calayka lisaanaka carabkaaga iska qabo walyasacka beytuka gurigaaguna ha kugu filaado oo xoolaha iyo hantida ummadda ha ku xadgudbin wabki calaa khadiicatika dembigaagana la oy gurigaagu ha kugu filaado oo dhulka inta kule eg ka soco afkaagana iska qabo carabkaaga oo ummadda ha ku xadgudbin oo waxa toosan mayan waxa xun ka ilaali dembigaagana xasuusnow adigu aad gashay intaad hebel ceebtiisa hebel waa luglayahay hebel waa ilaayahay hebel waa dabicad xun aad ku dhex jirto inta ceebada adig kugu jirta mataqaanaa dadad culu waxay hadaad carab leedahay dadkuba carab bay leeyihin haddaad hadli kartana dadku waa hadli karaan waxaad ogaataa intaad dad hilbooda saa cunayso ee ceebtooda sheegaysa adna mid unbaa ceebtaada guray haddaad hebel ceebaa leedahay dacaadeynayso adna mid unbaa ku dacaydeynayo ceebtaada banaan ka dhigay wax kuu qarsan ma jiro laakiin ummadda haddaad badbaadiso soomaalida waxay yidhahdeen banaankiisa mare maradiisa geed ma qabsado ninka banaankiisaba maraa maradiisa geed ma qabsado waa ku badbaadaysaa marka inaas ilaalisa wey marka waxa nabig alay sala slam waxaa la weydiiyey ayu lmuslimiina afdal muslimiinta iyo ugu khayr iyo wanag badan ma rabtaa inaad muslimiinta qofka ugu daraja sarreeya noqoto wuxuu nabig alayh salatu wasalaam man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi qofka muslimiinta ay ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa min lisaanihi wayadihi sida carabka lasoo hormariyey carabkiisa qofkay ka badbaadaan marka carabkaaga hadday ka badbaadaan muslimiintu gacantaadana ka badbaadaan islaamna aad tahay waxaad ogaataa dadka muslimiinta ugu fadli badan baa tahay darajo aan rag gaari karin baad gaadhay marka ruuxaan maslaxadii wanaag kugu jirin intaad isaga hadasho oo darajo weynaad gaari lahayd aad naar ku galba u galbatahay khatar weyn iyo musiibo weyn muslimiinay qaacida saddexaad dadku hadday raacaan islaamku ku jihayo waxaa weeye carabkaaga haddaad ka adkaato janno waa lagugu hubaa carabkaaga iyo farjigaaga iyo alaabtaada haddaad ka adkaato adoo islaama janno waa la hubaa ee adiga ma laga heli haddaad u tukanaysa aad janno geshid aad u soomaysa ad u gaajaysan tahay aad janno geshid xajka intaa hantiya safar aad u gelaysa aad janno aadid gabadhu intaasoo mara ay ugu qafilan tahay aad janno aadid waxaasoo dhan haddaad janno raadinayso halkaa loo fadhi intaa safarta loo gelayo labada haddaad iska qabata janno waa la hubaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa wuxuu yidhi markuu arrintaasoo kale tilmaamahayay kow wuxuu yidhi aamuskaad aamustay oo dadka iska daysay bini aadamka carabkaaga ka badbaadisay waa sadaqa kuu socota oo diiwaan kugu jirta saas darteed xadidka imaam bukhari muslim ay wariyaan wuxuu yidhi sidaa yeel haddaanan kari karin saa yeel haddaanan kari karin wuxuu yidhi tadacu nnaasa min sharika fa inahaa sadaqatun tusadiqu biha calaa nafsika sharka iyo afkaaga dhibkiisiiyo waxyaabaha lamidkaad bini aadam ka badbaadin waa sadaqa joogto oo kuu socoto ood naftaada ku sadaqaysanayso wada carabkaaga markaa iska qabatay wey sadaqaduna maxay qabataa nabiga xakaasa alay sala slam inuu yidhi waasadaqatu tudfiu lkhadii'a kamaa yudfiu lmaau naara sadaqada aada la baxday dembigaagoo dhan bay kaa damisaa sida biyuhu dabka ay u baktiyaan dab hadaad biyo ku shubta waa baktiyaan waa damaa dembigaagii karayey iyo dhibaatadiisii sadaqada adla baxda yaa daminaysa mujeedaan marka waxaa weeye sada dembigaagii oo dhan haddii ay kaa damiyo carabkaagii aad qabatay waa sadaqa dembigii kaa damiyo aakhare maxaa jira wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu canhu imam albukhaari muslim ay wariyeen man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi yaa ii damaanad qaada labadiisa lafgar inta udhaxaysa labadiisa lafgar afkiisa iyo labadiisa lugood waxaa udhaxeeya yaa ii damaanad qaada inuu xafidayo ka adkaanayo adman lahu ljana jannaan u damaanad qaadaya afkiisa iyo labadiisa lugood dhaxdooda yaa ii damaanad qaada inuu ka adkaado oon janna u damaanad qaada waa ballanqaadka nabigu waa lama huraan inuu dhacdo haddaa ka soo baxdo lakiin hala inaga helo haddii lagaa helo ruuxii janno raadinayayo janno ruuxii janno doon ahayo in lagaa helo arrintaasa kaa xigta janno bas wax kaloo kaa xigma jiraan ilaahay rumayso waajibaadka la timaado labadaana ka adkaato janna waa hubaal marka jannadii banankay taaltaalla aynu walaalayadan qaadano banankay taaltaalla runta waa banaan ka goro ciidan kama sokeeyo jiri ama mooryaan ama dayday kama sokeeyaan ciidamiyo wasaaradda difaaca ka sokeeya ma jiraan waa un kan ood xarig gelisa wey labadaa meelood ood xarig ku xirta wey bas waajibaadka salaadan aad la timaado haddaadan cibaado kaloo badan samaynin sadaqaad badan aadan la bixin kugu filan nin soomaaliyeed ba waxaa la yidhi jannada laga sheekeeyey iyo naarka wuxuu yidhi aniga jannada meesha dacda jannada haddii laigeeyo meesha dacda haddii laigeeyo abal baa ku qabilahaa wey dacda waxaa la yidhahdaa xooluhu markay biyaha cabahayaan ay darafka ku hayaan meeshay biyuhu ku daadaataane lugaha xoolaha ay ku yaallaan wuxuu yidhi biyaha nadiifta haddaana cabinoo meeshaa dambe ka cab la yidhahdaa jannada abal baa ku qabi lahaa taaseed ku gaari waa labadaa inaad xirxirta wey marka waa inaad ogaataan inaad carabkaaga haddaad xafido jannada aqara ku gelaysaan saa darteed culama waxay raxmat ullaahi calayh sida xadiidkii hore abu hureyre uu ka wariyey markuu tilmaamayay wuxuu yihi khatarta ugu weyne bini aadamka haysata qofka bini aadamka waxa ugu weynaa khatartaa waa maxay baa layidhi markaasuu wuxuu yihi man waqaahu اllaahu shara maa bayna lixyayhi wamaa shara maa bayna rijlayhi dakhala aljanna qofka ilaahay ka badbaadiyo sharka iyo dhibaatada labadiisa lafood ee garka laftan iyo labada lafood waa afke iyo labada lugood dhexdooda sharkooda qofka ilaahay ka badbaadiyo janna waa galayaa marka dad maanta badanoo yurub jooga gaar ahaan dadka aan reerka lahayn ee ilaahay ka badbaadiya labada lugood waxa udhexeeyaa hadday carabku waxaa is leedahay waa ahlu janna nimanka ahlu janna wey hadday salaadaha iyo walaha tukadaan lakiin haddana waxaa xasuusanaysaa talow afkooda maka adkaadeen siday labada lugood uga adkaadeen afkoodana ma uga adkaadeen labadaa isku dar jannana waa lahuba hubaal meel kaleba janna hau dooni meel kaleba ha u marin haddii xataa aad ka cabsatay jihaad inaad ku dhimato shahiidu tanaa janna lagu hubaaye labadan ka adko oo gurigaaga intaad la fadhiisato oad xarge u qaadatay iyo un carabka iyo garaac sidii ninkii soomaaliyeed laga sheegay annaga waxaan dhihi jiray reer shabeelle weye goob fagaaraa neefi kaga timid iska wada buuri ani iyadu waa isu joognaaye ani iyadu waa isu waa isu dambaynaaye wada buuri goortuu guriga tagana dab intuu qaatay buu kala daaray maxaa kuu geeyey maxaa kuu geeyey waa inaad carabkaaga markuu meel ka dhaco intaad guriga la tagto aad garaacdo wey maxaa kuu geeyey maxaa kuu geeyey maxaa kuu geeyey inaad tirahdo wey aad la xisaabtanto saa darteed baa xadiid kalaa wuxuu ahaa waagu goortuu beriyo culamadu ay isku hayan raxmatullahi calayhim daciifa mise xasan goortuu waagu beriyo xubnaha dhan carabkay dhaarinayaan annagu adaanku daba soconnaa naar iyo jannaba ilahay nagaga cabso war ilahay nagaga cabso war ilahay naga cabso ilayh waayo carabka hadalkaad ku hadashay waa kii xadiidka nabig kaas alay salatu salam uu yidhi waagu markuu beriyo ruux kastaba naftiisa saylad iyo suuqu geynaya fa muctiquhaa aw muubiquhaa ama waad ka xorayseen naar waad ka xorayseen ama waa halaagaya carabkaagaasi qaybta ugu weyna qaadanaya way sayladii markaas wixii istaagto erey xun haddaad ku bilowdana waa halaagtay erey wanaagsan haddaad ku bilowdana waa xoraysan naar baad ka xoraysa marka walaalayaalow carabka islam waxaa weeye haddaad ka adkaataay janna waa hubaal saa darteed bay culamadu waxay yihahdeen raxima allahu imra'an takallama fahanim aw sakata fasalim allahu naxariisto ruux hadlay oo wanaag ku gaaray ama aamusay oo lafiis u badbaaday ama aamusay oo lafiis ku badbaaday khatarta baa firi ibraahim ibn aadam waxaan kusoo gabagabeynaya ibrahim ibn aadam aimada ka mid ah raxmatullahi alay hadal ku yidhi faralka iyo fadhiyada markii la fadhiyo raganimada shirku maxay tahay baa la yidhi shirka shirka raganimada leh cuqaladu ay fadhiistaan waayo araggiiyo waxgaradku ay fadhiistaan qofka bini aadamka uu ku taamo inuu ka qayb galaayo muxuu yahay wuxuu yidhi kow an yakuuna alkalaamu alaa qadri an yakuuna alkalaamu calaa qadri daruurati walxaaja hadalka shirk fadhiga lagu hadlayaay inuu baahida ku egyahay hadal loo baahan yahay in lagu hadlo soomaalida ogtay markii meel laga hadlayo inay yidhaahdaan hadal anaa dhiman looma hadlee waxbaa dhiman baa loo hadlaa hadal baa dhiman iyo masalaa dhiman baa loo hadlaaya anaa dhiman looma hadlo marka an yakuuna alkalaamu calaa qadri daruurati walxaaja waxaad hadlaysaa hadba baahidu intay tahay inuu yahay wey kow maxay tahay sababku makhaafata azalal waa inaad ku simbiri raaxatood ku kufto inaad ka cabsanaysaa wey faidaa amarta fa axkim haddaad wax amrayso si xikmad la dadka wax ugu sheeg waidaa su-ilta fa afsi haddii wax lagu weydiiyena si fiican wax u caddee dadku hadalla cadcad oon laqdabad iyo warwareeg ku jirin ku hadal waidaa dalabta fa axsin haddaad dadka wax weydiisanaysana hadal wanaagsan ku weydiiso waidaa ukhbirta haddii wax laguu sheegana faxaqiq hubso waxaa laguu sheegay iska hubso waxdar ilikhaara wاtakhliiq faina man kahura kalaamuhu kahura saqadu hadal badan iyo kan la qabsiyo hebel ka dhexgal iyo hebel ka dhexgal iyo hebel ka dabatagi waxaana iska ilaali waayo qofka hadalkiisu bata dhadhciisaa bata qofka hadalkiisu badan yahay dhadhciisaa badan dembigaagaa badan aflagaadadaada badan hadallo badanood inaad wax biisay aadan isu qabin oo wax samaysay yaa ceeb iyo aflagaada noqonaya waxaa laga yaabaa haddii aad dhacdhacaagu bato hadal aad wanaag uga jeeday inuu xumaata noqdo gaar ahaan weliba haddaad hadalka adigu wanaag u taqaano soomaaliga kalena ama ruuxa kalena uu xumaato u yaqaano sidataan sheegaynay oo kaleeto ay ay dhalay weeye oo kaleeto ninbaa maalin nin la weydiiyey aan isku gobol ahayn ninkana waa fadhiyaa hebel ka war hebel ka war dadka qiime baa la yidhi hebela waa nin ragad inu kaas ay ay dhalay ninkii ha gool buu qaato wuxuu yidhi aniga adiga wey war wanaag baan u jeeday war wanaag baan u jeeday wuxuu yidhi caqli miyaa ayay dhalay baa ammaano yalla ninkii la dhaqan ahaa ee kula gobol inu fahmo waa laga yaabaa laakiin nin kale ay ay dhalay waan kugu ammaanayay kana dhicin maysa marka walaalayaalow erayada aynu ku hadlaynaay maslaxad iyo miisaan ha noqdaan waraabaha iyo bahalka inugu yaallana waa dugaag iyo halaqyama inugu yaallo weeye aynu iska ilaalinno xarga aynu isaga xirno halkaa waxayna gaarsiiyey qoysaska soomaaliyeed tirtiray dhulka la simay yurub haddaynu joogno halkaa ina ina geeyey afkeenna weeye carabka wey waxaa laga yaabaa intaad magtuulooyin tagto reer wada degan oo nabada inuuna jirin maxay isku hayaan telefoon lasoo diray war lagu sheegay isku hayaan gabadhii baa lala soo hadlayo ma og tahay baa laleeyay inuu guursay ninka reerkii dhannaa burbur wanaagii baa baaba intaasaa la dhihi ma og tahay baa laleeyahay ninku inuu ku furo inuu rabo reerkii dhannaa waa baaba nin baa nin saaxiib ahaayano hebel inuu ree hebel necab yahay ma og tahay baa laleeyahay ama intii telefoon loo soo diraa waxay leeyahay war naagtay inay gobol dhaaftay ma og tahay waa halkaa ereye lagu hadlay reerkii dhannaa ee dhisnaa waa baaba khalaas waxa ka nool ma jiraan halkaa maxayna gaarsiiyey waa afka carabka aan kontaroolayn wey aan xargaha ku xirnayn aan kataynada ku jabnayn wey marka walaalayaalow afkeenani ama naar buu ina geyn ama jannu ina geyn adduunyada ama khayr baynu ku gaari ama wanaag baynu ku gaari weli ma aragteen ruux ka eed sheeganhaya afkaygaan iska xafiday carabkaygaan ka adkaaday wax ka eed sheeganay ma arkin imisaynu aragnayse in shallaysan qoomamaysan walbahaar la joogi la hadaluu maala yidhi hadaluu maanta yidhi hadalka xun ee tidhaahdana meel kasta wuu gaari soomaalida waxay yidhahdaan hadal lagu hadlay inuusan qarsoomin markay tusaale keenayaan nin baa faras qaatoo maalin dhan buu meel duul cidlaa usii ordahay yidhahdeen meel goduu afka saaray markaasuu sadohi wax ka sheegay markiibu isa soo majiray guriga markii soo istaagay waxay tihi horta maxaa laga kaasiiya maxaa laga kaasiiya hadalka kaa soo baxaay meel kastuu gaaraa marka afkeennuna wuxuu noqday mindi afaysan oo weligeed gal la gelinin gal yaan la gelinine hoos looma forriye sidaasaynu u wadnaa mid kastoo inaga mida seef buu wataa labada dhinacba af ku leh oo carabkiisa saasuu u socdaa saasuu leeyahay ruuxii ka hor yimaada waa geliyaa kan waa geliyaa kan waa dhagaxa soo maaratid buu leeyahy marka nin afrikaan soo mara dhagaxa soo maaratid buu ku leeyahy mid aasiyaana soo mari kan indhashiinaha fiiri buu ay qalatada ay qalatada fiiri buu ku leeyahy kuwan waa ilahay soo abuuray ilahay kula si u abuuray mid baa soo maray gaashan faxun fiiri buu ku leeyahy waxuma sheego wanaag uma sheego afkaaga walaalayaal xumaatada lama baree afka xumaan lama baree wanaag inaad ku sheegtaan iska aamustaan laba mid ha laga dhigo haweenkuna afka iyagaa uga khatarsan ragga xaggiisii daga colaadaha dagaalka iyo qabiilka cidiisa ku daran yihiin qoyska burburintiisana haweenka ku khatarsan afka inuu khatar yahay nimaya waxaad ogaataan soomaalidu mahmah bay leeyihin saddex baa murmay bay yidhaahdeen anaa kaa khatarsan iyo anaa kaa khatarsan waxay yidhahdeen islaan waa yeele iyo libaax iyo abeesaan murmay abeesadii baa waxay tihi aniga la igu daayey reerkii bay soo gasheen muskay gasheen oo bahasha hurdada badan aragteen way seexatay subaxii baa raadkeeda la arkay waa raad qaaday meeshii waa lagu dilay kow baagaa ka baryay say hurday libaaxii baa yidhi maantan aniga weeye tii way fashilantay wuu soo ciyey marka waka hey hey hey si laha waa uu ku baryey waxma haysooma isug bay tihi aniga reerkii usoo daamartay maa moog tahay bay tihi ninkiinu maanta meeshaa gabar kula sheekaysanay ninkii saaduu gurigu usoo galay hangool bay xaajada ka daba qaatay waa lagu kala tegey wakaasay tihi anu saasaan sameeyey gardhan soo bulbuliyey walatin shaydaankuna ninka ugu daraja weyn ibliis ciidanka uu diro ninka ugu daraja weyn maalin kasta habeenkii bay ribood keenaan waxaasan soo qabtay darajada ugu weyn ninka bila sharafta la siiyaay waa guri dhisa ninkii soo dubiyey laba is qabta kala geeyey bila sharaf buu siiyaa shaydaanku nabigaa sheegay alayh salatu salaam ninkaasaa bila sharaf qaata ninkii nin soo dila bila sharaf ma qaato ninkii ma soo baabiya bila sharaf ma qaato laakiin qoyska dhisan ninkii dumiya yaa bila sharaf qaata marka khatartaasi haweenkay ku badan tahay marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta guud ahaan rag iyo haweenba ilaaha laga cabsado walayaal oo carabkan aysan control bahalkan inagu yaalla waa dad waa waraabe waa dugaag waa halaq waa waxaan ku fasaadayno sidoo kaleeto waa khayr iyo gaadidaan jannan ku gaarne aynu kala ogaana meesha uu ina geynayo dabka holaca ah iyo jannada aynu kala dooranno meesha wanaagana aynu aadno kana iska dayno waa idinku dheereeyey intaasaan kusoo gaabinayaa wasal allaha subxaanahu wa tacala waxaan weydiinaya lii walakum in khayrka inuu na waafajiyo sharka naga badbaado sal allah waslam ala maxamed
jasaak allahu khayran anha sheekhana ood ku mahadsan tahay ilaahna khayrkeeda ha ku siiya mahadar- muxaadaradaas qaymka ah haddana waxaynu geli doonaa insha allahu tacaala su-aalihii laga soo qoray maaragtay muxaadaradan su-aasha koowaad waxau leeyahay ninkii soo qoray su-aashani walaal haddii aan ag fadhiyo qof dadka xamanaya ma kula jiraa dembiga se intee in leeg ayaan kula jiraa maxaa sase yeelaa
bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaad ogaataan xaqa muslimku uu qofka kale ku leeyahay waxaa ka mid a addifaacu can cirdihi markii lagu xadgudbo inaad jac ka tidhahdo walaalka hadduu nin kale ku xadgudbo reer hebeleedan isku fiicnayn inaad tidhahdaa walowya khalad baatay jooji waxyaaba ajirada waaweyn ee jannaad ku helaysa ka mid ta marta waa kow waa xaquu kugu leeyahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi qofka muslimka ah xaq buu ku leeyahay qof kale waxaa ka mid ah markuu tidhi walaa yakhdiluhu meel lagu cirdigiisa lagu bannaysanayo ama lagu xadgudbayo ogama baxo kuma hojiyo marka waxaad ogaataa kow meel baad kaga dhacday qofka islaamkaa waajib ku saaraa waad ka tagtay xaquu kugu lahaana waa ku gabaadfashay taasi waa midda koowaad ta labaadi dhegaysigaaguna waa kii sheegay oo kaleeto haddaadan dhegaysanin yuu sheegi laha haddaan laba dhegaysanin ninkan iyo waxu sheegi laha ma jiraan wuxuu u sheeguu helay oo ka dhegaysta markaasuu sheegay marka isagu wuu hadlay adna waad ka qaaday marka labada ruux kan dhegaysanaya iyo kan sheegaya waa isku dembi haddii uunan ka reebin oosan waxaan kala hadlin haddaad la hadasho iskaa diidana uga tag goobta ku handad waa kuu sheegaya dhe waxaa sheegaysayba ku waani ilahay darti subxana wa tacaala laakiin ha u saamixin naftaada inaad dhegaysato iyadoo qof la xamanayo qof wax laga sheegayo xaqdarre lagu xadgudbayo wuxuu dooni haada ama qabiilkaagaada ama qabiilkala ahaado ama soomaali haado ama caddaan haado ama madow kala ahaado ama carab aada ninku dooni haado qofka lagu xadgudbayo sharafkiisa wax loo dhimayaay xaqa muslimku kugu leeyahay inaad ka difaacda wey haddaadan difaaci karin awoodeeda aan lahayn ama aan lagaa yeelin aad uga kacda wey goobta haddaad intaa kadib sii dhegaysato ruux qasabna aadan ku ahayn haddii lagugu qasbo oo qori lagula dultaagay oo dhegaysa lagu leeyahay masale kale wey oo qofka ikraaha lagu qasbaay islamka dan ma saaro laakiin sida caadigan ognahay waa la iska macaansadaa anu kuma jiru ku leeyahay tasax waa haystaa uu wardihaya xantana waa dhegaysanaya waa lamid isagiyo kawa xabanaya isku mid wey wuxuu iska leeyahay muxuu dhegaysanaya hadduu ilahay weriyo xusa hayo xaaraan baa lagu haya meesha musaakaco xaaraan baa lagu haya meesha musaakaco marka wuxuu leeyahay midna ina lillahi wa ina ilahi raajicuun ina lillahi wa ina ilahi raajicuun kalama hadla iyagu kuma darsanaya wax laakiin waa iska dhagaysanayaabuu ku leeyahay waxaasoo dhani ma banaana xaaraan weeye dembigana isaga mid baa tihiin ilaa xaaladda ikraah inaad tahay mooyeen waa inaad ka reebtaa hadduu kaa jeeda saakacda meesha wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال maadada tani waxaa idin diyaarisay maktabatu alhudaa sidoo kale maktabatu alhudaa waxaad ka heli kartaan kutubta cajaladaha albumada qur'aanka tafaasiirta axaadiidta muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabatu alhudaa waxay ku taallaa kasoo horjeedka masjidka abubakar sidiiq sigis street ee xaafadda islii nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabatu alhudaa taleefon namber eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama piobox koob iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya